waa hagaagay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaar dhegeysta dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaad xubinta wargeysa waxyaalaha kala duwan ee qoraan si walba soto waa suuxliba halkaas si toos aad uga dhegeystaan maalin waliba marka laga reebo sabtidii xadda wargeyska dhegeystayaal saaka gacanteeda ku jira waxauu halkan ka hadlaya iyadoo waqtiga dabcan aada inoogu yaryahay laakiin waan dulmari doonaa wargeyska wuxuu saaka halkan kaga hadlayaa dabcan iyadoo weli ay socoto doodad waa doodad ama dood iyo dhegeysi dhinacyada kala duwan lagu kala dhegeysanayo ee kawira maanta ayaa markaasi kalfadhigii ugu dambeeyey loo fariisan doonaa gabadha countiga meru ee wakiilada emsiyada ay xilka qaasi ku sameeyeen waxaana hadda shalay dood dhexmartay laakiin iyadoo markaas iska difaacayso golaha hortooda shalay guddigii markaasi baaritaanada ku sameynaya dhegeysanaya dhinacyada kala duwan waa una kala garqaadayay wakiilka waa wakiilada emsiyada iyo sidoo kale gabadha kabira ee gofanaha countiga meru waxay ayada shalay ku tilmaamtay iyadoo halkaasi ka caddeysay dagaalka iyo hardanka ayada markaasi ka dumar ahaan lagula jiro inay tahay mid markaasi lasoo qorsheynayo sidoo kalena ay tahay mid waxba kama jiraan ay kuna cambaaraynayso emsiyada beedee faran badan oo loo soo jeedaya shalay iska difaacday halka ay ku tilmaamtay ay dooneysay ama ay doonayeen inay sida ay doonaan ayaga markaasi ka yeeshaan maanta ayaa markaasi la go-aamin doonaa lase la xukmin doonaa bal go-aanka ah iyo guddiga waxyaalaha ay soo saareen u gudbin doonaan iyadoo shalay markaasi ama xalay lasoo qoray qaab qoraaleed ee dhanka kalfadhiga ee shalay ama kalfadhiga maanta loo fariisan doono go-aanka gabadhan ee kawiira sida wargeyska saaka bogiisa lixaad iyo toddobaad u dhigayo tani markii doorashada laga soo baxay gabadhii hore ee ugu horeysay ee hadda dood iyo weliba hadalhayn qaylidhaan xoogan dabcan dhinacyada kala duwan ay ka direen wakiilada emsiyada waana iyadoo markaasi ay tahay qofkii ugu horeysay doorashada hadda laga soo baxay ee isfahan waa soo kala dhexgalay wakiilada emsiyada iyo countigaasi meru governor waxaa inta badan lagu haystaa nepotism dhegeystayaal ama in qoysaskeeda ay shaqada ka buuxisay mise shaqada ee qortay iyo sidoo kale ninkeeda inay shaqada qortay dhegeystayaal waxaa sidoo kale soo ku eedeeyeen abaabul dhanka xafiiska ee wakiilada emsiyada iyo sidoo kale eedeen ah inay markaasi dibadbaxyo ay dad soo qorshaysay si loosi qaylo loogu qaado iyagana shaki loo geliya dhegeystayaal wakiilada taasi inta badan hadda ay inta badan ka caroonayaan laakiin dhinacyada kala duwan eeday isku jeedinayaan laakiin waxay tahayba maanta ayaa go-aan la gaari doonaa raila odinga wuxuu sidoo kale hadda soo bandhigay qorshihiisa oo sidoo kale ay sheegayaan inay dib weegis ay doonayaan markaas in lagu sameeyo lagu fiiriyo qorshaha baaritaano xoogan guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalka ee supreme court waxaana tani ay imaatay kadib markii dabcan warbaahinta citizen waa telefishinka maxaliga citizen t v uu la hadlay uuna sheegay xaaladaha iyo sidii wax u dhaceen iyo habkii wax u dabamareen sidoo kale uu ku qanacsaneen qaabka ee wax loo maariyey ee guddiga doorashooyinka xududaha i b c halka sidoo kalena garab ay ka heleen maxkamadda ugu sare supreme court tani ayaa hadda uu sheegaya inay tahay mid ka hormaanayso ama sidoo kale isaga looga hormaaday doorashooyinkiisa sidoo kalena ay xubnaha markaasi loo adeegsanaya dabcan si qaldan hadda uu doonayo in markaas fix lagu sameeyo mise baaritaano dabcan baaritaano iyo weliba in halkaas la kala diro shakhsiyaadka sida wargeyska saaka bogiisa uu qorayo ilaa oo tan iyo markii doorashada ay dhammaatay markiis uu horreysay waraysi dhammaystiran bixiyey ayuu noocyada kala duwan ka eegay doorashada sida u dhacday sidoo kale u ku qanacsaneen iyo weliba qaabka iyo habmaareynta ay u sameeyeen dhinacyadii markaasi doonaya inay kala garqaadaan dabcan oo ula jeeday maxkamadda ugu sare dalka ee supreme court wuxuuna sheegay in dhinaca keli ay fiirisay guddiga i b c balse ay fiirinin sida wax ay u socdeen iyo weliba halka keliya markaas looga doonayo mise looga baahnaa sidii markaasi hore ee dabcan maxkamad waa dabcan ninkii ka horeeyay ee david maraga oo isaga dabcan soo saaray kuna sheegay in qaladaadka la saxo laakiin taasi hadda ayaa markaas inta badan u sheegay in ay markaasi kala caddeen inkastoo hadda uu doonayo in fresh demand ah ama dabcan uu dalbanayo in weji kale oo cusub markaasi waddanka wax looga qabto looga bedelo qaybka hanaanka garsoorka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xudaha i b c weli uu ku dhegan yahay raila odinga wargeyska bogiisa sideedaad ayaa saaka qoraya wargeyska waxa uu sidoo kale qoraya dhegeystayaal madaxweynaha dalka william samuel ruto wuxuu hadda dabcan dhammaan uu bedelayaa saaxiibadii markaasi uhuru kenyatta ee shaqooyinka xafiisyada ee kala duwanay ka hayay dhegeystayaal sida wargeyska saaka halka bogiisuu qorayo the old dabcan oo ula jeedo shakhsiyaadkii sida francis madawra former chairman kenyan revenue authority iyo gabadha former kenya power chair yeda iyo sidoo kale louis ngui former chairman waa dabcan national health insurance fund waahina j f iyo sidoo kale rita ogutha former chair kenya pipeline company david nkugi national council of the population and development ayaa sidoo kale halkan imikan qeybta markaasi dabcan lagu bedelay ka mid yihiin shakhsiyaadka hadda uu markaasi doonayo in william ruuto uu u arko shakhsiyaadka wax badan markaasi u eg inuu ku xaqi doono sidoo kale dabcan adeegsan doono dabcan shakhsiyaadka hore si uga wado sidoo kale uuga gaaro hanaankiisa wax kabedelka iyo weliba iskushaanaynta dabcan xukuumaddiisa qaabka iyo weliba hanaanka u shaqeyso ee ka go-an inkastoo laakiin hadda shakhsiyaadka dabcan meesha laga qaada lagu xamanayay inay markaasi la saftaan sidoo kalena dabada ay kula jiraan mise ay la halmaalaan dabcan xubnaha mucaaradka ee azimiyo lowmoja ayuu markaasi doonaya hadda inuu ka sifeeyo cid weliba ku lug leh arrimahaasi si ay u noqoto xukuumad asaga ay u dhammaystiran tahay oo aan markaasi ku jirin nooc waliba ama xubin waliba oo markaasi ka dusi karto ilaha meelaha markaasi ay xukuumaddiisa ka dhaqdhaqaaqdo dhegeysta sida wargeyska buggiisa afrasaaka uu qorayo wargeyska wuxuu saaka qorayaa dhegeystaal sida halkan ku qoran waxaana la sheegayaa guddiga dabcan waa city hall waana caasimadda nairobi shaqaalaha yaryar ama shaqaalaha hoose ee junior wakas kuwa loo yaqaano ama kuwa hoose dhegeysta ayaa hadda la sheegay in lacag aada u tiro badan ay ka qaataan dhegeystayaal waa countiga nairobi baaritaano lasoo ogaaday ayaa lacagaha la fiiriyey qaataan ay tahay in markaas ay ku kala gateen dabcan guryooyin iyo sidoo kale magacyo keliya ay ka samaysteen waa tani hadda ay baaritaanada loogu sameynayo antigraft dhegeysa agency si ay arrintan baaritaano xoogan ugu sameeyaan looga baahan yahay halka ay ka keeneen lacagahaasi waana tan markaas inta badan caqabadaha ee hadda inta badan dowladda ay la kulmayso weliba dhanka kaamtiyada iyadoo shakhsiyaadka ay inta badan boob ay ku hayaan hantida kountiyada ee dadka lagu talagalay si ay inta badan guryo iyo baabuur iyo qoysas ay ugu samaystaan waana xaaladaha inta badan hadda looga digayo baaritaanada odhitka lagu ogaaday tani ay hadda gelinaysaa sidii baaritaanada ay ka dalbanayaan lagu ogaado sida shakhsiyaadkaasi guri ay ku samaysteen ayagoo hantidooda ee aada u yar tahay dhegeystayaal iyo sida ay ku keeneen madaxweynaha dalka william samuel ruto qeybta wargeyska boogiisa ee dambe qeybta dambe ee wargeyska daily nation wuxuu halkan saaka kaga hadlayaa hadda uu doonayo in uu si dhow oo slowli ah si markaasi hoose loo wadi doono hab qadaraaska iyadoo uu diiradda saari doono bilaha soo socda iyo sidoo kale sanadka soo socdo dhanka dhegeystayaal canshuuraha ee revenue collection ama sare u qaadi doona sare u qaadista canshuuraha iyo weliba aruurinta si markaas wax uga qabto ugana bedelo baahida faraha badan ee dalka markaasi ka taagan waxauna sheegayaa in hadda qandaraasyada iyo mashaariicda kala duwan ee xukuumaddii hore inta badan ku mashquulinaysay dadka uu sheegayaa inuu haas u dhigi doono sidoo kalena ka go-naan doonto inay rejiimkii hore ama dowladdii hore waxyaalo fara badan inta badan ee ku fududaatay iyadoo xaaladda waddanka ee aada u hooseyso ayuu hadda sheegayaa in isbedelo xoogan uu doonayo inay dowladiisa ku samayso iyadoo qorasho iyo weliba waa qorsho dhamaystiran ay dowladdiisa dhanka dhaqaalaha ay la soo bixi doonto sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka sida wargeyska buggiisa saddex waa buggiisa qeybta dambe uu halkan ku qoray wargeyska daily nation tani ayaa uu sheegay inay noqon doonin sidii xukuumadihii hore balse noqon doonto ifaalo xoogan ee dhanka dhaqaalaha isku tiirsanaan iyo weliba soo saaris inay keliya ay ka go-an tahay sidii sare loogu qaadi lahaa dabcan dekhliga wadanka soo galo sare u qaadisteeda canshuuraha iyadoo qaab digitaal ah loogu adeegsan doono si dhammaan loo wada aruuriyo dhammaan sanadka ama lixda sane waa lixda bilood kadibna ay xukuumaddiisa usii dhaadhacdo habka nidaamka kale ee wax kaga bedeli karto iyo weliba qandaraasyadii qorshaha kale sida wargeeska uu qorayo weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal waxaana halkan wargeyska saaka uu qorayaa dabcan iyadoo hadda shirkadda isgaarsiinta safaricom mpesa charges ama lacaga charges dhegeystayaal waa lacagaha markay dabcan lakala dirsanayo mise laisku soo dirayo in hadda markaas waxay ku dari doonto sida wargeyska saaka uu ku qorayo tani ayaa hadda tahay in shakhsiyaadka kenyaanka iyo sidoo kale qeybaha ganacsiga business safaricom ee dib u eegi doonta baybil fees ama lacagaha baybilka taasi ayaa hadda inta badan saaka wargeyska oo boggiisa labaad uu ku qoray faahfaahin buuxdo iyadoo xaaladaha ay inta badan ay hadda cakiran tahay mise uu kaga hadlayo wargeeska tani ayaa hadda noqonaysaa qaabka iyo weliba shirkadda siday u howlgeli doonto ama uga shaqayn doonto iyadoo business sending ama lacagaha markaas laisku diray customaha charges shan ayaa markaasi payment noqon doontaa haddii qofka boqol uu dabcan inta boqol iyo weliba waa boqol ilaa iyo kun iyo shan boqol compared lacagta karent wadanka ayaa noqon doontaa shan iyo toban shilin dhegeystayaal in lagu daro paymentska ilaa iyo labaatan shilin waa boqol iyo konton kun waxay markaas noqon doontaa labaiyo toban shin down waxay hoos soo dhici doontaa ilaa iyo labaiyo labaatan dhibic afar sida wargeyskaasi halka halka uu ku qorayo waa lacagaha sida safaricom hadda paymentka lacagaha lagu kala bixiyo qarashaadka boqolka ilaa iyo shanta boqol in paybill waa lacagaha baybilka dhegeysta jaajiska waxay noqon doontaa in hadda dib eegis lagu sameyn doono taasoo afar dhibic waa afar shilin dabcan hoosu dhici doonto hoos uga dhici dabcan sare uga kici doonto ilaa iyo saddex iyo labaatan in ay markaas noqon doonto new tarif applicable ama ay qofku awoodi karo from sunday the company markay ku dhawaaqayso dhegeystayaal oo isbuucan sida wargeyska halkan uu ku qorayo transactionka ayaa ka hooseyn doona ilaa boqol inta u dhexeyso zero rates ayaa markaasi loo xisaabin doonin sida hadda ay tahay weliba new chargeska ayaa transactionka mase lacagaha laiskaga jarayo ayaa hadda saaka wargeyska sheegaysa ama wargeysku sheegaya in sare loogu qaadi karo dhimaanka oo batay ama lacagaha oo inta badan badatay in laiskugu daro noqotayna wadanka intiisa badan qayb digitaal ah oo lacagaha inta badan dadkaaysan ku qaadanin gacmaha dhegeystayaal sidoo kalena ama jeebabkii ay ku qaadanin inta badan ay ku isticmaalaan telefoonadooda dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dadka telefoonada saaxiibada meel walba joogaan si walba inoo dhegeysanayaan saaxiib ayaa dhammaantiin soo dhowaada waxaan filaya si wacan wanaagsan dhammaan inay kusoo wada kiceen dhegeystayaasha hadka telefoonka dhegeystaha warasaaka subax wanaagsan iyo deegaanka ku sugan yahay soo dhow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ibara aabo macaan waa macalimo macalimow waa ku salaamaya alxamdulilah tamaam
boqol sano afarta adna waa ku salaama nairobi see lagu ahay maasha allah tamaam dhagdhag xagar dheeri xagar dheeri nabad baan kusoo kacnay intii bogta allah caafiyo ciyaartii macaan dembigeyna dembiga waalidiinteena ilaahay ha dhaafo aamiin intii dhimata allah u naxariiso aamiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waalaikum salam waraxmatullahi barakatu macalimo wayo hadhankaas xeryaha qaxootiyada dhadhaab soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu waa maxamed tawane gaarisa dhigaburi saaxib dhekaabure ka waran maxamedow alxamdu lilah waan soo nabad kacnay alxamdu lilah aha aad baa loo fiican yahay dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalinta idin wacnaata asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu xegaha kale qadka telefoonka soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu magacayga waa barbuuga maxamed cabdullahi soo dhowow maxam- eh, maxam- eh, maxamed cabdulaahi waan dhawahay saaka waa ilaahay sida ugu talagalay way kala degan tahay wax dhib ma jiro nabad baa ku barinay abaar iyo kulayl mooy waa iska ladanay barwaaqa hadalhayntan waa ilaahay oo usaab iyo nabad iyo barwaaqa nasi waay haye bas waa iska ladana seegir wax dhib ma jiro nabad shukran barquuq star f m soo dhowow
waa dhawaa assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu
maasha allah waa nadanay nabadan kusoo kacnay dhib ma jiro haye
xaafadaha iyo magaalada jees misaanisi jaamaya aminka camal agtiisa meelaan jooga aada u jeclahay haye
nin walba hortiisa waxaa maalin yahay maantana waa khamiis waxaan leenahay beer allahna waa Aamin. shukran Ma- maxalima dhankaasi mandheera bulagaray soo dhowow
halo waxaa ku salaamaya walaal magacaaga waa magacayga cabdulaahi waxaa waye jaara ijaara ka waran saaka alxamdu lilah maxaa hadal haysaa reejaara
jaara waxaa hadal haataa maxaa kuweydiina walaalow Ah,
maxaa kuweydiina maxaa lacagta duqeyda waaseyda oo qaadanaysa maxaa waa la waayay dowladda intee soo gashee ah, dee inaad magaalada tegtaan soo ma ahan lacagta duqeyda waa la qaataaye eh, eh, magaalada inaad tegtaan oo gaaris tegtaan oo ha- bangiyada halkaas ka diiwaangeliseen duqeyda halkaa tega kaararka u qaada soo fiiriya maya saas ma oo jaara jaara waa laga qaataa waa laga qaadan jireen inay lasoo sheego sooma oo hadee oo lo- loo soo sheego waa dee in laisku sheegay laakiin eh, kaararka mararka qaar waa la bedelayay waxaa laga yaaba inayna bedelin
ha saas way mia aada iyo aad ayo waa salaamata aad maad- aad baad mahadsan tahay saaxiibkaas ijaara u mahadsan yahay xegaha kale qadka telefoonka soo dhowow
hajow salaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu maxamuudow soo dhowow waa dhowya walaal maxamuud aar alxamdulilah ilaahay mahad leh haye intaan hadda aan la hadalna wax dhibaatay ma aana maqlin bashbash iyo barwaaqo mhm
marka walaahi ku weyn dadku xugo waxay isbitaal daawo la-aan bay ka cabaadayaan Mm.
waxaanan dawladeeda kulliyaad way cag dhiganaysaa Mm.
hala dadaalaan leena marka dhegeystayaalka oo dhan iyo adiga waxaa lihiis wax wan qoordheerna igu salaamiyo mandheera gabar qoordheera shalay maqlaya idaacad qoor dheer qoor ah waa tahay sax wax qoor- wax qoorka aan baa na rafaadiye aada maasan tahay xududo jooji Ah, ay.
waasi yahay hegaa kale qadka telefoonka soo dhowow su-aalo mid a magacaaga soo dhowkeyn haye
dhammaan dhegeystayaaalkeena qaaliga weriyaasha dhammaan idinkoo iska wala duuban waxaan leeyahay subax wanaagsan subaxda iyo wanaagsan shukran star f m soo dhowow waa halkee
cabdilaahi gaarisa gaarse ka waran cabdulaahi
walaalaal fiican alxamdulilah looda lagu beriyey nabada lagu soo toostay aad ba lagu ragaysan haye
markaasoo ilaahi amuurahaas alaaleen dheher rabana shukran aada maasan tahay hegaa kale qadka telefoonka soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu صحيح مسلاني farxiyo masalaani ka waran saaka xaafaday ku sugan tahay قمري gumarey ka waran قمري الحمد لله هذا لو لديه haye والله جلد ودقني الحمد لله وحقا ما جرى dhagdhag soo ma ahan حالة دقدق ودمان أني فلان shukran ree gumarey waan salaamaynaa aada umadsanta farxiyo xigaha kale qadka telefoonka wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan subax la mid ah
shaqooyo waa ismaamil qujeer soo dhow ruqyo
maasha allah waan dhow walaal ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah wax dhibaato mala ilaahay baa mahad lena beerahan hadda goobaan ku sugnay alxamdulilah wax dhibaato mala oo laga soo warinayo maana maqlin haye
alxamdulilah allah ayaa mahad iskale adiga dhegeystayaasha subax wanaagsan wallahi isba oo hadalhaynta annada oo korontada oo aada aada inoo dhibayso jeer saddex bilood afar bilood ee korontada aada iyo aada cilad nooga haysaa
aada iyo aad dhegeystayaashan dhegeystayaashan howlwadeennada adiga dhammaantiisa wax wanaagsan aan leeyahay shukran star f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan fiican walaasaygiisu noodna ku barbe alxamdulilah alxamdulilah waa cabdi cabdillaahi aqoonne cabdi cabdulaahi qoone balanbala aa yes haye
waan fiican walaa ilaahay mahadi nabad waa ilaah nagu wabrise aad waan u fiicannay seley waa sax sidoo kale xaaladoo dhagdhag a okay waay okay waay abwaad waa loo fiican yahay maxaa kala cusub alxamdulilah nabad baa cusub haye markaasoo nabad baan ku waabrisana walaa waa la fiican yahay aada baa mahadsantay sidoo star f m soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga
isaaq mursal waa ku isaaq salaamay mursalow Shilo.
soo dhow saaxiib sielo ka waran
waa ladan yahay walaal nabad baa lagu baryay nabad waa la caw bariisay haye
warkaasoo wax dhib ah ma jiraan meesha aan baryay hadda darafka aan ka baryay wax colaad ah ma maqlin nabadaa la baryo nabadaan sheegaynaa waa dhagdhag
waa dhagdhag waa ku salaamay adigiyo intay kula halmaashay beryaan hawada waa ka yara maqnaan u malayna waa sax waa lagu dareemay saaxiib
aa waa salaamantay walaalow shukran aad baa umahadsan tahay isaaq mursal star f m soo dhowow
salaamu calaykum yuusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa ku salaam waa cumar kheer oo jooga magaalada mandheera marakeero mandheera ka waran alxamdulilah si wacan oo wanaagsan ay u kala socotaa ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay haye waxaan leenahay ilaahay horta abaartan faraha badan allah naga soo bixiya amiin ilaahay roob baana siiya Mhm.
marka waxaan leeyahay hal iscafiye meel kastoo gobolka waqooyi bare dadka jooga iyo macal muslimiinta ha iscafiyana shukran ilaahayna hala barya marka istakfurlahayna hala barya waxaa waaye dadka masaakiinta aan loo naxariistay ilaahay waxaa waaye raxmadda ilaahay aad noo siiya marka dhammaan dhegeystayaalka muscab maxamuud daahir dhaqane ah, yuusuf bakat kulli waa insalaamaya saaxib inta istaa fm ku xiran oo dhan aad baa umahadsan tahay star f m soo dhowow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa sahel faarax oo kaas oo wacaya bangal bangal ka waran sahalow alxamdulilah sheekhow bangal nabad baan ku barana maasha allah aad baan u fahaynaa abaaraha sanadaan ugu yarna ilahay baan barahayna waa sax waa fiican alxamdulilah saaka bangal hadalhaaska khadiija xuseen faarax oo ku dhimata gaaras oo lagu dilay ayaan dhow Mm.
taasay wax nala xanu badan nala hadal baa male taasa hadalhaaka aad u socdaa allah ya raxma shukran allah u naxariisto ilahay idinka insha allah wax kala nabad alxamdulilah si kale waa fiicana maasha aad allah baa umahadsan sahalow star f m soo dhowow star f m waan ku salaamaya waan ka xumahay dhegeystaasi qadka qaba xigaa kale qadka telefoonka siinaya dhegeystayaal star f m soo dhowow
halo waa ku salaamaya walaale salaamu calaykum wacalaykum salaam
bakada waran waan fiicanahay waa kee
waa xasan saraade xasanow Waa Baqdheer aan joogay.
abadhiira ka waran saaka xasanow
alxamdulilah ilaah mahad leh waa dhagdhag soo ma ahan mudogaashi aadaan u fiican aadaan u fiicana walaalow nimco weynaa haye
ilaahay baa caafimaad na siiye waa sax barwaaqa ilaahay baa na siiye waa dhagdhag alxamdulilah ilaah mahad leh nabad Shuk- baan sheegaynaa shukran, Inta- shukran.
inta xanuunsan inta maaragtay un- ha- maaragtay maaragtay xanuunsan oo maaragtay ilaahay magantaatee allah ubood dhaliyaan leeyaa ilaahay idinkiis marka wixii xanuunsan ilaahay maaragtay isbitaallaha kuso walaalow waa shukran aad baad umahadsan tahay saaxib aad baad umahadsan tahay star fm soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
alxamdulilah bo fiican ana bo meel boo kala yiraa jooga abikir cali maxamed aa layidhaha abikerow ka waran booka saaka
alxamdulilah alxamdulilah jawi waa degiya dhagdhag soo ma ahna howlaha boko
alxamdulilah aad iyo aad shukran soo dhowow aan ku salaamayo walaal magacaaga
waa qordheer burburiisa qoordheeray soo dhowow
mandheera kala soo hadlaya haye ka waran saaka mandheera qoordheer
wallahi mandheera oo ah, un- abaar abaar lay jirta mooyiisidoo wallahi eh, sidoo kale waa faxfax kulaalay abaar orax orax lay mooyi haye
marka yarka day qordheer dhay sihil oo salaami shukran aad baad umahadsan tahay
adiin waan ku salaamay sidoo aad baad umahadsan tahay qoordheeray waan ku- waan kaa qaadna anagoo badan dhammaan inta maqalkeydii muuqay taqaan inta muslimiin eh, waxaan leeyahay eh, eh, isla wanaagsan shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaas mahadsan tahay dhegeysa alxamdi inta isdiyaarinayso saaxiibayaal waad ka mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawada barnaamijka hogaanka dhegeystayaal maalin weliba si toos halkaad nooga dhegeystaan arrimaha waa khamiis weliba arrimaha qoyska dhegeystayaal taariikhda saaka waxay ku beegantaha sagaal iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee disembar sanadda labada kun laba iyo labaatanka waa maalin khamiisa dhegeysta arrimaha inooga barateen waa arrimaha qoyska oo khamiis weliba aan ku jeexjeexino kusoo saarno qodobada markaas ugu muhiimsan ee bulshada mujtamaca wax badan waxu tar u noqon karo waxna kaga bedeli kara dhegeysta sidaa horaan bay inii sheegay dhegeystayaal barnaamijkan waxaa in badan iga soo codsadeen waalidiin aad u tiro badan iyadoo sidoo kale laba qayb aan u qala- aan u kala qaadi doona dhegeystayaal qodob een, dabcan toban daqiiqo waxaan dhegeysan doonaa sheekh markaas kaga hadlayo waalidiinta ama mushkilada markaas iminka waalidiinta inta badan ee caruurta hadda ay ku haystaan mise ay ka qabaan iyo mushkilada sida looga bixi karo iyo xalkeeda sida loogu heli karo dhegeystayaal haddaba talow mushkilada maxay noqon doontaa ee waalidiinta hadda iminkan ay aad ula daala dhacayaan dhegeystayaal markaan ka hadlayno mushkiladda ee waalidiinta ah ee hadda caruurta inta badan haystaan iyo sida xaaladaha iminkan laga doonaya in wax kaga qabtaan sidaan ognahay dhegeystayaal ilaahi subxaana wa tacaala caruur ayuuna siiyey haddaba dhegeystayaal waa maxay ubadka u dhegeystay cid badan way fahansantahay ubadka laakiin sidee waalidiinta dabcan inta badan caruurtooda ay oga dhigi karaan ilmo adag adag oga dhigi karaan ilmo markaas isku filan oga dhigi karaan ilmo waxalibo qabsan kara dhegeystayaal ubadka waa hibo waa la ogyahay cid walba waa jeceshaa caruurteeda ubadka waa hibo alleh waxayna dhixisaan bixiya dabcan alla weyne uu bixiyaa uuna markaas hadiyeeyaa hadba ciddu uu doono qaarna wuu siiya addoomihiisa qaarna ma siiyo waxaa sidoo kale allah uu siiyaa qaarna rag ayuu allah subxaana wa tacaala uga dhigaa qaarna wuxuu dabcan dumar ayuu uga dhigaa ama gabdho ayuu uga dhigaa iyo wiila dhegeystayaal balse halku dhigana saaka dhegeystayaal taasi ma aha laakiin waxay tahay ubadka haddii caruur uu dhalo mise caruur- ubadka haddii markaasi uu cuniga shan iyo toban sano uu gaaro ama waxaa laga doonaya cun- dabcan ubadka waalidka inuu ku tilaabo qaado laakiin hadda dhibaato iyo walwal fara badan ayaa waalidka inta badan hadda ay la darsayaan talow dhibaatadaasi iyo culeysadaasi maxay noqon karaysaa sheekh ayaa markaas inoo sharaxi doonaa bal marka hore aan dhegeysano bal mushkiladda iyo dhibaatada hadda haysato waalidiinta kadibna qeybaha dambe ayaan sii korfeyn doonaa iyadoo qeyb kale sidoo kale inoo dhiman tahay warka kadibna aan dhegeysan doonaa qeybta kale laakiin marka hore sheekh aan ku bilaawno dhegeysigiisa bal xaaladda iyo hadda waxa mujtamaca dhexdeeda markaasi ka dhex taagan iyo culeysada faraha badan dhegeystayaal markaad fiirisana bal waxyaalo fara badan ayaa kaaga bixi doonaa oo adiga markaasi inta badan laga yaaba hadda inay ku haysato waalidiin fara badan ay haysato xitaa sida asaga sheekha nafsadiisa uu sheegaya in xitaa asaga ay haysato waa mushkilad maj- waa mushkilad mujtamaca waa mushkilad aad u weyn oo inta badan caruurta iyo waalidiinta inta badan haysato dhegeystayaal talow maxay noqon doontaa bal sheekha marka hore aan wada dhegeysana kadibna waan isku soo laaban doonaa waa mawduuca maanta mushkiladda ugu badan ee waalidiintu anigu aan ka mid ahay haysata ama hooyooyin ha ahaadeen ama aabbayow ha ahaadeen waa mushkilatul awlaad wey jiilka hadda soo kacaaya wey laga bilaabo toban sano ilaa khamsa wa thalaathiin jiilka jira toban jir ilaa soddon iyo shan ee halkan ku dhashay ee ku barbaaray mushkilada maanta ka haysata waalidka waa mushkilo cadiima wey cawiis mucdila waxaa la yihahdaa waxa aan xal loo hayno aad u adag alamru istascab shayga aad iyo aadka u adag wey oo maanta waalidka meel uu joogaba ilaa man raxima rabbunaa mooyaan uu maaragtay uu ka welwelsan yahay noloshiisa waxaa ooga daran awlaaddii qaali iyo waxoo dhan wuu ku bixiyey waa mushkiladaa weeyaan jiilka hadda ka ahay ee jiilul mustaqbal la raba inay ummadal islaamka inay hogaamiyaan sida ay yihiin maanta baaba ay yihiin ilaa man raxima rabbunaa mooyaan tayaxumada iyo kuwaalitaxumada haysata iyo dhibaatada ay yihiin iyo hiqalka ay ummadda ku hayaan umma culayskaa saaranaysa horumar u samayn waxaa ma samayn karta horumar idan waalidku maalinkuu guursaday laga bilaabo cunug u horreeye u dhashay ilaa maalinka cunugiisu afartan jir gaadha isku si waya culayskiisu wax ka khafiifa ayaaba ma lahaba baynamaa aabbayowgeen iyo waalidiinteenna hore awyaalkeen shan iyo toban jir markuu cunugu gaadho nin wuxuu ahaa gaashaan qaada oo asagu isdabaru ahaan jiray u fiirsada ikhwatii filaahi xaqiiqadaan rabnaa inaan ka hadalno maxay tahay aabbihii wuxuu bixiyay dhaqaalo wiilkii iyo gabadhii wuxuu ku bixinayaa waxbarashadoodii yagadax dhididku saas marka maarta noloshiisu la lagdamhaya say waxbarasho u heli lahaayeen say nolol u heli lahaayeen say degan u heli lahaayeen say mustaqbalkooda u fiicnaan lahaa buu aabbihii u rafaadahaya wiilkii buu dugsiga hoosuu dhammayn dugsiga dhexuu ka bixi secondary buu ka bixi jaamacad buu ka baxayaa intaasuu aabbuhu wadaa oo lacag ku daba wadaa jaamacad markuu ka baxo waxay ahayd nin gaashaanqaada inuu noqdo waa labaatan iyo bob wax ka shisheeye wey inuu waxaa asagu naftiisa isu dabaro shardi maho inaad dowladda shaqo ka hesho adigu ta mutacallim baa tahay shaqo abuuro barefed maa furati intaad meel kiraysati oo manhajka dejisati maa barefed furati adigu shaqo maa gacantaada ku abuurati wixii oo dhan intu soo guriga soo dhex fadhiisan jaamacaddii ilaa intaasoo dhan uu dhameeyey aabba shaqaan kaa rabaa shaqa ii raadi waa aabbihii intaa usoo raadi ma kuwa yaryaraabuu la rafaadi masaakan buu shaqa u raadi shaqa ii raadi inuu wax waayana maba ogolaba waxbaa la waaye maba yaqaanaba waxbaa lalayahay maba jirtaba telefoonka ugu qaalsan in loo gado dharka ugu qaalsan in loo gado guriguu soo dhex fadhiisanaya shaqo oo dhan soona dhame waxbarasho oo dhan waxaan cuni lahaadaan kaa rabaa waxaan cabbi lahaadaan kaa rabaa waxaan xidhan lahaadaan kaa rabaa meeshaan seexan lahaadaan kaa rabaa iska daa intaas inaad ii guurisana waan kaa rabaa iska daa intaas carruurtan dhala inaad biishina waan kaa rabaa oo waayaha anima ilaahay baa intaa ii qoray inaan adugun ku dul taagnaado ku soo koriyey shan iyo labaatan jir baa tahay soddon jir baa tahay aniguba aabbahay buu waalidku leehay shan iyo toban markaan gaadhay anaa isdabaray adi xagga maya maya maya waxaa ma jirto maxaad ii dhalaysay hadda aada waxaan aada sidaan samaynayn waaba kan waa guriga kuu dhax caalun calayk waa waa dhagax ku dul saaran gabadhi sidoo kale wey intaa waxbarasho dhammaysa ee jaamacad ka baxay koob shaaha ma soo karsan karto koob shaaha ma karin karto afar iyo labaatanka sacna telefoon weyn inaa haysatay doonaysaa koob shaaha ma soo karin karto waalidka bal kaal hooyadaa kaala ka nasi jikada ma dhahayso shaahi in loo keenay rabtaa dharki in loo dhaqay rabtaa waxii oo dhan cillaanka in loo mariyay rabtaa kullu shaynu agteeda jaahis yahay rabtaa waa mushkila wey ummad ayagoo dhan baa disable aan nahay markaa disable baan wadanahay waalidkii intaa uu rafaaday da'diisi waa weynaatay da'diisi waa weynaatay waalidka juhdigiisoo dhan carruurtii buu waa ka meesha may fadhiyaan bal wakaasay idinku waxaad ku samaysaan ixsaa'iyaad sameeya dadka ku dhashay kenya ee dhallinyarada ee soomaalida inta shaqo tagtay oo dowladahan jiiraankeenna u tagtay barsantigooda bal fiiriya haddaad ku wareegtay soomaaliya haddaad aad muqdisho haddaad tagto haddaad hargeyse tagto haddaad garawa tagto haddaad jigjigo tagto dhammaan waxa shaqaalaha ama jaamacadaha ama boorama aad tagto jaamacadaha waxa dhighay secondaryga dugsiga sare waxa dhighay hoteelaha waxa weytarka ka shaqaynay dabaaqiinta kuuka waxa ah boostooyinka waxa ka shaqayn hataa bannaanaha waxaa la ordahayaa maaragtay sayliska samaynay aqlabkooda ninety five percent waxaa weeyaan waa ummadan kale ee kenya nala degan wey ummadan kale ee kenya maaha wax dad ii sheegaa aniga waxaan soo arkay wey aniga idinla hadlay halkamaan muqaabala kaga qaaday kenya rag macallimiin oo jaamacad dhigi jir ilaa waxaanu geynay goday iyo jigjigiiyo halkaasaanu geynay oy shaq luqadu ma yaqaana waxba ma yaqaan intaa waxay raadinayaan intay dad kale u noqon lahaayeen dulsaar inay naftooda dabaraan bal wakaasi cunugaa dhash- wiilkaa dhashay oo shan iyo labaatan jira oo af soomaaliya garoo soomaaliya orodoo hargeysa u shaqa tagdhe orodoo shaqa abuura dhe bal wakaasi kar maba ogolaba waxaad moodiba in cirigkii dhulkaba kusoo dumahaya amaad moodiba geedka inuu gaadha ma ogolo wax yar hadduu kaa waayan aduuba indhaha kuu shidanba aduuba indhaha kuu shidan oo indhaha kuu gudin oo kuleeyahay seen u waaye waxan mushkilanna haysata waa ikhwatii fillaah waxaan u baahannahay inaan hurdada ka kacno intaa waxaa sii dheer daraagiska iyo xumaatada u baranay hawadan iska furan moobiladan la wada wato shayaadiin baa macallimiin u ah waagii hore macallinku hal mid buu ahaa maadaduu dhigahayana waa la yaqaanay ardaygii inuu najaxayo qaabkiisana waa la garan jiray hadda maanta yaa macallin u ah malaayiin baa macallin aada garanaya shayaadiin iyo kayrku iyo cirfiid baa macallin hawadan furan baa nin kastaba badeecadiisa keenay mulxidkii ibaaxiyaadkii kii mulxidka ah ayaan diinba aaminsanayn kii ibaaxiga ah ee wax kasta agtiisa ka bannaa wax oo dhan hawadan bay kusoo dufeen idan moobilkan buu haystaa oo kala socdaa macallimiin kaluu haystaaba cunug disabal carruurteenna waa wada disabal weye disabal yani dhab ah weye aan waxba qabsan karin bal warkaasi hadda wax kale iska daaya baasaboorka waddankan xaq u leh ma soo saaran karo waa inuu adigu ag fadhiyo oo kaale baasaboor ii soo saar kaale dhalasho ii samee kaale id card ii samee waa nin adigu hor socota ina kici gacantaad waduun ogow hadda waa shan iyo labaatan jir adaa gacanta wadi maantao dhan laakiin kii qur-aanka aan baray ee saddex kun aad ka bixin jirta bishii markuu qur-aanka xifdiyo shan iyo toban iyo labaatan uu soo gaadho asagaa isdaberi waxyi ilaahay buu bartay ninkaas caqligiisii baa kobcahaya dugsi buu furanhayaa ummaddii dhannayd baa carruurtiis u keensanaysa asagaa ismaamulahaya naftiisi buu maamulahayaa asagaa biilka isku filan reer buu yeelanaya asagaa reerkiisa bil- ruuxkaas nin xaafid qur-aan oo la biila soo saara carabakaas soo saara ilaa in yaroo una laga yaabo inuu wax si ka yamayaan nin qur-aanka xifdsan oo la biilahay soo saara kadib waxaan magaaladeenna carruurta u wada dhigoo dhan carruurteenna u geysano iyo innagoo dhan baan u tagnay qur-aanka dhigahaya waa dad xufaada wey saddex kun laba kun baa laga bixin jiray dugsiga markay dhiganayeen ayagaa maanta waalidiintood gacan tahay kii boqolaalka kun aan ku bixinaynayna aduu ku daba taagan yahay kaale waxaan ii qabo kaale sidan iyeel war orodoo shaqo tag maya wuuba ka cabsanba bannaankaba duu baxo in la qabsan buu moodiba ma leh wax la yidhaahdo fiqa nafsiya unsan lahayn iskuma kalsoono waa qof disable oo naaf maskaxiin muu naafo yahay wuxuu naafo yahay ma- maaragtay wax la yidhaahdo ibdaac ma keeni karo ikhwati fillah waa mushkilana haysa goormaan ummad hormarinaynaa marka waalidkii goormuu dad wax u qaban cunug shan iyo labaatan jira oo jaamacad soo dhameeyaa guriga u dhex fadhiya gabadh jaamacad soo dhammaysa oo shaah karsan karin baa guriga u dhex fadhida oo mid iyo laba iyo saddex aan ahayn goormuu dad wax u qaban ma jirto kaanamaa hadda ayagoo la dhalay oo kale weyn baahidooda kullama uu sii weynaadaana baahidiisaa sii kobcaysa nin kastow bal dib u xisaabtan arrintaa waad ku jirtaa ilaa in yaroo ilaahay u naxariista mooye carwakaasi waa ninka yidhaahda maanta carruurtayda baa ii shaqayso oo shaqaaan aan u siinin ba intay abuureen baan aniga reerkayga oo dhan ku nasan carwakaasa keena abadan waa miduu midka ugu ron baa yaa waalidkii uu la shaqaynaya shaqadii waalidkii ayuu la shaqaynaya gacan yar u yahay shaqadaan barahayaa uu la socdaa kuma sii dayn kara kelig abadan waa dhibaatana haysata wey Ma- waa wakallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajhu laa yati bikhayrin waa kiina- waa kii ilaahay qur-aankiisa uu ku miithaalinay markay isberber dhigay idan bal aan u kacno jiilkii hore cabdullaahi bin cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka umaasitaha soo saareen dagaalkii uxud ee magaalada madiine lagu soo weeraray afar iyo toban jir asagoo uu nabigu u tegey jundi buu rabaa ciidan muslimiinta ciidamadooda ka midoo magaalada madiine iyo rasuulka inuu difaacuu rabay wuxuu yidhi rasuul allah inaad ciidanka igu darti baan rabaa duulaankan saaka iyo difaacan inaad igu darti imisaa jirtaa buu yidhi, afar iyo toban baan jiraa buu yidhi. nabigu wuxuu yidhi lisa maa- maa balaqta weli maada gaadhin qaangaadh cabdullaahi bin cumar isagoo walbahaarsan oo welwel iyo maaragtay haya uu ka walba waa afar iyo toban buu jira ciidankii muslimiinta in laga soo reema uu ka walbahaarsan yahay maanta ma cunugeenu afar iyo toban jir jira caalam wax ka jira wax ka- ka waray muslim hadduu baaba'oyo haddii la cunaba ma war buu ka hayaa garbahan baa laga yaaba inuu saa dhahaba ayagay u taallaa hadda ka hor baa mid sideed iyo toban jir aan ku waryaa hooyada inaan guurinaan rabnaa ee weli maunoq adu sabxad ka aragta garbaha intuu saa yidhi ayaday u taalla hadda ayada dookheeda tahay ay ka heshay maxaan iga soo galay ayada dookheeda weeyaan yacni cabdullaahi bin cafar iyo toban buu jiray inuu ciidamada ka mid noqduu rabay nabigu u celiyey fursadii dambe haddana uu sugay oo khandaq isbahaysiga huwanti haddana magaalada madiine kusoo duulaan buu u yimid nabigu rasuul allah inaad ii iidanti baan rabaa buu ciidanka ka mid noqdo imisaa jirtaa buu yidhi shan iyo toban baan jiraa buu yidhi. shan iyo toban jir alaan balaqta buu yidhi. soo gal buu yidhi ciidan laga bilaabo maalinka cabdullaahi bin cumar uu ku dhintay suu duulaanka ugu jiray shan iyo toban asagoo jiru difaaca wax ka galay ghaswatul khandaqan waa garanaysaa culayska lahayd iyo gaajada ee dhulkii la qoday raggii dhufayska qodahaya buu ka mid ahaa shan iyo toban buu jiray waa kee cunugeenna maanta shan iyo toban jirka dhufaysuu qotay iska daaya orodoo dukaanka wax ka soo gata haddaad tidhaahdo inuu waxa leeyahay kuwa kale iska raacaba ama ninac uu cuno inuu kusoo gataaba dhici kartaba reerkii baa kusii midna inuusan ahayn shan iyo toban buu jiray cabdullahi bin cumar
waata sheekh aad u mahadsan yahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dabcan waxaan filayaa in dabcan qeyb kale way inoo dhiman tahay waxaan waxaan filayaa in waalidiinta qaarna ay baraarugi doonaan qaarna ay qosli doonaan dabcan sheekha waxyaalaha qaar mararka qaar uu ka hadlayo waa hadda waa xaqiiqda waa waaqica saxda ah hadda taagan markaad fiiriso ilmaha gobolka waqooyi bari dhibaatada haysato iyo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin markaad fiiriso cunigii wax lasoo baray ayaa weli wuxuu daba fadhiya hooyo iyo aabo ayagana dabcan inuu tilaabo qaadana ma rabaan waa mushkiladaha iyo dhibaatada culeysada haysata dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta laakiin markan iyo ogolaado inaan soo qabto mid kamid adaga qaybta barnaamijka ah geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun labaiyo labaatanka hal dhinac sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unid cr ayaa ku sugan goobaha kala doonaya dalka si ay abaartu saame dadka dabcan abaartu saameysay ee qoysaska ay abaaruhu iminkan wax ugu qabto ama wax loogu qabto balse unid cr waxay iminkan la daaladhacaysaa dhibaatada iyo culaysyada iyo baahida faraha badan ee dadka iminkan haysato unisr iminka waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameysay unisr waxay iminka dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qeyb qaato abaarta daran ee waxay iminkan aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay baabiisay ehelkooda sida hooyo iyo aabo iyo walaal iyadoo markaasi dad inta badan qoysaska ay kala hayaameen dhibaatadii xaaladaha adag ee abaartu waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyahoy dhegeysta waad caawin kartaa qoysaskaada adigoo dabcan ay abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point safaricom dhegeystayaal hadduu waxaa qaraaci kartaa xidig hal laba lix afar gees kadibna waxaa sii aadeysaa libanan bonga point kadibna ok ku dhufanaysaa baybil kadibna waxaa sii aadeysaa dhegeysan business number thirty two ninety three seventy eight waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed dhegeystayaal kadibna ok kusii dhufanaysaa waxaana markaasi gelinaysaa account number account number star f m aad qoreysaa s t a r f m ayaad gelinaysaa dhegeystayaal ok aad sii gelinaysaa dhegeystayaal kadibna waxaa lagu sii weydiinayaa lale dhibcaha aad doonayso ama jeceshahay ama aad doonayso inaad la wadaagto dadkaada waxa ugu qabto ugu gargaarto eheladaada qaraabadaada kuwa ku dhibaataysan abaaraha adigoo u maraya shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeysa lacag lagaama rabo shil lagaama rabo balse waxaa laga rabo keliya dhibcahaaga sida aad dabcan aad ugu sarafi lahayd mise dhibcahaaga aad ugu taageeri lahayd haddee laba boqol saddex kun shan kun afar kun laba boqol cid waliba waxay tahay ama cid waliba waxay ayada markaasi ka go-an ayay u samayn kartaa dhegeysa kadibna ok kusii dhufanaysaa kadibna waxaa lagu weydiinayaa binkada mpesa mpesa pin ayaa lagu weydiinaya dhegeystayaal kadibna oo adiga midka adiga qaaska ku ah okay ku dhufanaysaa isla markii fariin message kuusoo dhacay fadlan ku diiq dhibcaaga bonka point dadku abaartu saameysay hay-adda unsr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba saaxiibayaal maanta waa u gargaar dadkaada hiladada qaraabadada dhegeystayaal haddaba mushkilada saaka barnaamijka diiradda ku saaran sida sheeqa aad ku maqlayseen inoogu faahfaahinaya inoogu jilcinayay waa xaaladaha waa waaqica dhabta ah hadda ka taagan ee waalidiinta iminkana haysta waa mushkilada cadiim waalidiinta caruurta hadda inta badan waalidiinta hadda ay la kulmayaan haysatana jiilka inta udhexayso ilaa iyo toban sano ilaa iyo soddon iyo shan jir ayaa dabcan sheekhu ku tilmaamay inuu baaritaano soo sameeyo ogaadana in la gacan qabto ma ahina inuu tilaabo u qaadi karin ilaa in yar ma ahina waa culeysada hadda jirta dhegeystayaal waa xaalad hadda inta badan soo badanayso waa xaalad waalidiinta walwal ku jirtay waa xaalad hadda kurbo kale koritaankoodii waxay haddana kurbo kale kusii noqonaysaa inuu jaamacadaha la aado inuu tilaabo weliba cunuga uu qaaday in waalidka uu dooba socdo shaqo hadduu dalbanayo xitaa hadduu shaqo xitaa aadayo waxay noqotaba in shaqada xitaa lagu cariiriyo ama shaqada shaqadiisa lala socdo dabcan waa dhibaatada iyo weliba maskaxxumada hadda markaasi haysato laakiin sidee markaas waalidiinta mushkiladan iyo dhibaatadan iyo culeyskan hadda looga bixi karaa dhegeystayaal sidoo kale sidee markaasi isku filnaansho loo siin karaa haddaba sheeqa sida uu sheegayo bal dhibaatadan xaaladan caruurta iyo weliba dadka inta u dhexayso da-da tobanka sana ilaa iyo soddon iyo shanta sidee loo siin karaa dabcan isku filnaasho bal howlahooda ay ku qabsan karaan lagu dhiirigelin karo oo waalidkana uu ku calaamin karo si wax u qabsan idoo qodob kale dhegeystalan dhegeysan doono oo arrinban arrimaha markaasi dabcan kaga hadlayso waa maqlaysa hooy hooyadii garoobteed mise hooyadii carmalka aheed ee wiilkeeda la weydiiyo oo la dhahay war hooyada waa lagu dabcan nin baa loo guuri rabaaye kaala wakiil u noqo dabcan wuxuu ku yidhi ayada u taala taas ani waxba igama gelin waxaad dareemi kartaa waa wiil markaas mas-uul ah waa gabar ayadana carmal aheyd mise garoob aheyd oo sheegtay in wiilkeeda uu markaas baaliq u yahay mise weynaaday halka u joogo oo cid kale aysan u baahnayn wakiilna uu noqon karo laakiin markii loo tego wuxuu dhahay sheekh waa maqlaysi madaxu ayuu gudhiya wuu iska dhaqaaq wuxuu dhahay taas ani mas-uul kama ihi waa dhibaatadii iyo weliba nacasnimada inta badan waalidiinta ay ku barbaariyaan mise ay ku abaabiyaan caruurta laakiin haddii laga dhigo caruurka kan ah caruur firfircoon caruur wax qabsan karo caruur soo jeedo caruur dabcan canaanta qaadanayo oo wax weliba tilaabo weliba u qaadayo banaanka loogala maro ilaa markaas uu la dala dhaco oo la xarbiyo oo wakhti la qaato wakhti fara badan xitaa waad arkaysaa waalidiinta waxay ku leeyihiin xitaa markay shaqo i waayaan mise carruurtooda shaqo u waayaan wuxuu ku leeyahay goobta yaroo mihradda ama dukaanka yar uu joogu leeyahay shaqaan baraya si sokorta loo beego ama loo xiro sida dabcan dukaanka loo kala iibiyo dabcan suuqyada inta badan oo ku arkaysa waalidiinta waxay ku leeyihiin waxaan baraynaa sidii wax uu qabsan lahaa ama dabcan nafsadiisa u dabari lahaa waa nin tababar la siinayo laakiin nin isku filaansho xitaa wax lagu aamini kara ma aha waa cuquba markaasi sida sheekh uu tilmaamaya haysato waalidiinta inta badan dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diirata ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal haddayna qeybaha dambe fursad kuu siin doonaa dhegeystayaal qeyb kaloo xiiso badan oo adiga xitaa marna aad isla yaabi doonto marna aad qosli doonto ayaa inoo dambeysaa dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska saaxibeela saakana diirata ku saara mushkilada iyo dhibaatada waalidiinta inta badan hadda ay la kulmayeen ay kala kulmayeen caruurtooda dhegeystayaal inta udhexeysa tobanka sano ilaa iyo soddon iyo shanta sana ee imikan daba fadhi waalidiintooda xitaa haddii markaasi baaliq ku noqdeen mise weynaadeen dhibaatadana hadda mawaalidiinta mise waa caruurta mise waa habka loo tarbiyeeyey mise waa habka loo abaabiyey dhegeystayaal waa dhankee dhibaatada hadda ay ka haysato culeysyada dhibaatada hadda sheekha inta badan uu kala hadlaya dhegeystayaal qodobka labaad ayaan sidoo kale dhegeysan doonaa sheekha adigoo dadna ay markaas la fajici doonaan la yaabi doonaan hadallada sheekha qaarna markaas ay ku mudadaalo kaga dhigan doonaan mise ku qosli doonaan sida aniga oo kale dhegeysta waa la yaab markaad fiiriso ma cunigii baa la yaabaysaa mise waalidkii baa la yaabaysaa oo haddana mushkilada dhibaatadaas haddana gacantiisa uu kula imaanayo habka wax dabcan loo abaabiyo mise habka loo tarbiyeeyo caruurta miyaa naga qaldan mise qalba jawaabaheeda adigunbaa markaas ina siin doonaa tusaalena ina siin doonaa sheekana inoo siin doonaa dabcan maahmaahyo waxaasoo dhanna adigunbaa noo siin doonaa dhegeystayaal waana qeybaha dambe hadduu ilaahay raalli ka noqdo saaxib yaal laakiin saaxiibada naga dhegeysanaya mandera lefe ramu banisa iyo sidoo kale suufta baled xaawo waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibci shan waxaana ka codsanayna saaxiibadaasi meel walba ay naga dhegeysanayaan in ay inagala qayb qaataan dhegeystayaal dhanka u n c r iyo weliba shirkadda isgaarsiinta safaricom ee iska kaashanaan sidii wax looga qaban laha abaaraha geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darreed ee abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadkan labada kun labaiy labaatanka hal dhibc sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga carray iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga u n c r ayaa ku sugan goobaha kala duwanaya si ay dadka abaartu saameysa u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameynaya geeska africa balse u n c r waxay imika la daala dhacayaan baahida ba-an ee dadka hadda haysato u n c r waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysa mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoysaska abaartu saameysay u n c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay aad aad u saameysay nolosha caruur hooyo dhalaan hooyo awuur leh hooyo weliba imikan wallacayso dhegeystayaal waa xaalado adag markaad fiiriso dadka abaaraha inta badan hadda ay la kulmeen sidoo kale qaarkood iskaga soo tegeen kuna waayeen dad isjecla imkan kala fogaadeen kala tegeen qaarna ay geeriyoodeen waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeystayaal waatan hadda markaas inta badan hadda laga doonayo cid waliba in ay iska kaashado si wax loogu qabto laguna gargaaro allah u gargaare allah ayaa gargaare dhegeys waad caawin kartaa qoysaskii abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point ee safaricom fadlan waxaa qaraacaysaa xidig laba lix afar gees kadibna waxaa ku dhufanaysaa okay kadib waxaa kusoo bixaysaa lipana bonka point kadibna okay kusii dhufanaysa waxaa kusii dhufanaysaa dhegeystayaal ama waxaa kusoo bixaysaa baybil baybil aa kusii dhufanaysaa kadib waxaa kusoo bixaysaa dhegeystayaal lambarkii iyo weliba waxaad ku diri lahayd lambarkan ayaa ku diraysaa dhegeystayaal waa business number dhegeystayaal business number business numberka ah waa ama sodoniyaabaaaakadibna ok kusii dhufanaysaa waxaa markaasi kuusoo baxaysa haddana account number account numberka waxaad gelinaysaa star f m s t a r f m ayaad gelinaysaa ok kadibna waxaa lagu weydiinayaa imisaa jeceshahay imisaa rabtaa dadkaada walaalahada iladaada qaraabada dadkaa jeceshahay dadkaa rixinka dadka soomaalida imisaa rabtaa inaad u qoondayso mise kenya ahaan imisaa rabtaa inaad u qoondayso oo dhibcahaaga boonka baxto laba boqol saddex boqol shan boqol lix boqol toddoba boqol sideed boqol kun laba kun toddoba kun toban kun labaatan kun oo dhibcood oo telefoonkaada inta ku jirta awoodeeda adigee markaasi kugu xiran tahay adiga kaa go-anta intaa doonto intaa rabto ayaad markaasi ku caawin kartaa kadibna okead ku dhufanaysaa pinkaada lagu weydiinaya ama mpesa pin kadibna pesaga lambarkaada gooniga qaaskaad gelinaysa okead kusoo dhufanaysaa kadibna fariin masjia kuu soo dhacaya fadlan waaba u deeqday waaba adigoo u gargaaray waaba adigoo fadhigaada joogo oo intaasoo ruux laga yaaba inaad quudiso dhegeysan maxaa inoo diidaya maxaa inaga hortaagan qof waliba waa laakiin hadday ka go-an tahay wax walba waa la fadootaa waa in yar oo kooban qofka hadduu markaasi baraarugo caruurta u yeerto oo u sameeyaan tilaabada haddan kuu sheegayo wax walba suurtagelaysa wayna hagaagaysaa dhegeysan maxaan sugaynaa maanta aan tilaabsanno fadlan ku diqli waxaaga boonka bootay dadka abaartu saamaysa hay-adda unhcr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba meel waliba dhegeystayaal iyadoo goorow dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siin doona dhegeystayaal waa xaaladaha saaka barnaamijka diirada ku saarayno kaga hadlayno arrimaha qoyska waa mushkilada dhibaatada ay haytahay dabcan haysato waalidiinta ee hadda la daala dhacayaan oo inta badan hadda cid waliba ay timaha xitaa ooga cadaadeen waa dabcan dhibaatada lagu soo koray caruurta iyo weli haddaba ayadoo waxbarashadii dadaalo fara badan juhdi fara badan dadaalo fara badan ay kusoo bixiyeen iyo weliba koritaankii caruurta ayaa haddana waxay noqdeen kuwa markaasi darbijiif ah kuwa waxay noqdeen dabcan reerka aan ka fogaanin aan ka bixi karin haddii cunuga uu ka baxana mise uu dhaha magaalo kalean aadaya waxaa haddana welwel la taagayaa waalidiintii marna wuxuu ka welwelsan yahay shaqala-aantiisa marna wuxuu ka welwelayaa haddii uu soo baxo mise uu kasoo agdheeraado mar qaar xitaa waalidiinta qaar waxaa ku dhahayaan intuu meelo kale iga adi lahaa meeshan shaqala-aan ha igu ahaado inta ha ii joogo waa dhibaatada dhegeysta xitaa sheekha uu diray dabcan uu ka hadlayay uu kusoo hadal qaaday waa tan hadda haysato waalidiinta haddaba dhegeystal maxaa qaldan ma waa qaabka wax loo korinaya ma qaabka wax loo barbaarinaya ma waalidiinta qaldan mise caruurta ayaa waxyaala dabcan qaldan markaas lagu quflay ama tilaabo weliba uu qaadi lahaa waxaa leeyahay weli muu korin waa dabcan waxaa arkaysaa cunug waa labaatan sana jir ah ama shan iyo labaatan sana jir ah oo haddana lagu reereebaya xaafadda oo laleeyahay dabcan wuu yaryahay weli muu dabcan dabcan iskuma filnaanin oo weli ma socdaali karo oo meel kale ma tegi karo oo wax ma qabsan karo dabcan waa maqlaysay xitaa baasboor ma koosan karaan oo xitaa markii shaqooyinka meelaha qaar laga dirsanayo hadday kombyuutarada yihiin iyo hadday seebarada yihiin iyo weliba telefoonada hadday yihiin waxaa laga yaabaa maanta in dabcan waalidiinta u dabafari uu leeyahay shaqaale soo dhejiyay shaqaa meeshaad saa jirtaa dabcan waalidiinta ayuu mar walba weydinaya intuu asaga raadin lahaa waxyaalaha markay munaasab noqoto waalidiinta waa sax in aan laga maarmin laakiin wax waliba waxay noqotay inay maanta waalidiinta weydiiyaan meesha inoo raac waxaasan u baahannahay waxaas noola qabta saas sidaas sidaas waalidiinta sidoo kale ayayna ku qanacsan yihiin oo waxay maanta daba ordayaan dadka ay leeyihiin wilkii ayna shaqala-aan inaga ah jaamacaddu soo baxay collejkii kasoo baxay dabcan iskuulkii sare kasoo baxay taasi haddana waa mushkilada iyo dhibaatada inta badan hadda waafaqaya ee haysato waalidiinta iyo caruurta dhegeystayaal haddaba sidee wax marka dabcan halkee wax ka qaldan yihiin sidee wax loo wadaa sidee waalidiinta wax u wadaan mise waa dabcan dunidan oo hadda isbedelaysa miya wax waliba ku mashquul kaga dhigta waalidiinta inay caruurtooda u naxaan ama u walwalaan tilaabo weliba uu qaado dhegeystayaal cunug uu noqon karo mid isku filan ama isku filnaansho inuu gaarona wakhtigee laga doonaya haddii markaas waalidiinta sidaas ay u dabtaagan yihiin dhegeystayaal waa xaaladaha saaka barnaamijka diirada ku saarayna dhegeystayaal qeybaha dambe ayaan fursadda ku siinaa bal qodobka labaad sheekh aan sii dhegeysano kadibna saaxiibada ayaan qaadka telefoonada siinaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa sida barnaamijka kuugu sheegay dhegeyste haddaba halkee dhibaatada ka taagan tahay ma waalidka mise waa caruurta mise waa dunidan hadda qaab nooc kale dunidan iminkan u bedelashay mise dunida waa dunida marna dunida isma bedesho dhegeystayaal laakiin waa hadda maqaabka waalidin waalidiinta wax ay u abaabiyaan mi ah ama ay u koriyaan mi ah mise waxay arkeen caruurta oo markaasi qaab dhaqankooda mise habdhaqankooda oo inta badan ay ka welwelsan yihiin halkee wax ka qaldan yihiin halkee wax iska qaban layihiin halkee dabcan dabcan u gaari layihiin caruurta isku filnaansho kan tobanka sano ilaa iyo shan iyo labaatanka waa soddon iyo shanta sano jirka ah ama shan iyo soddon jirka ah dhegeystayaal inta badan maxay waalidiinta u daba socdaan u daba ordayaan shaqo ugu raadinayaan oo cuniga isku filnaansho u gaari la'yahay bal caqabadahaasi dhibaatada halkey ka jirtaa bal wax yar aan dib iskugu noqonno u milicsanno bal aan isla eeg eegno bal fikirkaa adigana tuuji sheekha mar kale aan kugu duba dhegeystayaal qaybta labaad aan wada dhegeysanno waana wada qoslaynaa waxna waanu isku sheegaynaa marna waa iscanaananaynaa marna waa inaan waaqica iyo xaaladda taagan aan dabcan dhegeystayaasha aan u sheegna waa sax waa tan inaga dabcan mar walba iga go-an aniga ka yuusuf ahaan dhegeystayaal dhege bal aan wada dhegeysana sheekha kadibna sidaa maqlaysana sheekhe waa gabadhii carmalka ahayd mise garoobta ahayd wiilkeeda joogo oo nin weyn oo qeengaar ah nin weyn oo haddana markaasi hoy isdiiday in uu wakiilka noqdo maxaa diidayaa waa ninkii wakiilku hooyadii ka rabtay inay wiilkeeda ku faanto wuxuu haddana madaxu intuu gudhiyey ayuu ka dhaqaaq uu leeyahay waxaa howshaa ma qaban kari macnaha waxa ana mau fahmay waxaa ka hadlaysaan waa nin xitaa aan fahmaynin howsha iyo hooyadiis waxaa garoob ka dhigay haddii laga dhintay iyo haddii la furayba ay kala tegeen xitaa aansan garanaynin fahmaynin iyo hooyadiis waxay ku soo korsa isaga waa hagaag waxba yaan kusii dheeraanin saaxiibayaal bal qaybta labaad qisatun ukhraa nabiga waa qisadii labaad dhegeystayaal ayaatadiis ciidan buu diyaariyey aad u badan wuxuuna u diyaariyey ruum iyo maarata dhulka shaam inay ku duulaan waa dhulka hadda falastiin iyo syriya iyo lubnaan iyo jordan iyo dhulkaa loo yaqaano wey iyo syriya iyo dhulkaas wey ciidan ruum baa haysan jirtay ciidan buu u diyaariyey ciidanka maxaa ka mid ah cumar binu khataab iyo raggii kibaaru saxaabaa ku jiray muhaajiriinta usaamat bnu zayd buu ooga dhigay hogaamiye amiir buu ciidanka usaamana sideed iyo toban buu jiray sideed iyo toban jir buu yidhi ciidankaa dhan oo jasiirat alcarab intay laga baxo ardu ruum dowladda mutaqadimadda marka ahayd inay waajaho ula soo dagaalamo sideed iyo toban jir usaamat ibnu zayd oo aw nabigu ooga dhigay mas-uul cumar binu khadaab baa ku jira oo kibaaru saxaabaa ku jira sidii buu u hogaamiyey juruf meesha la yihahda markuu marahayo oo magaalada madiina dusheeda yaa nabiga xanuunkiisii ziyaaday usaama amar buu soo rogayo wuxuu yidhi ciidanku halkan ha fadhiistaan bui ilaa nabiga xaalkiisa aan ka ogaano yidhi u fiirsada nabiga xaalkiisa ilaa aan ka ogaano dhinac u dhaco ama geeri ama nolol ay noqoto ma dhaqaaqayno yidhi amar buu ciidanka ciidanka halkay fadhiisteen si uu u sugaayey ee oga warhayey nabigu markuu geeriyooday umuurtii waxay u biyo shubatay oo mas-uul noqday abubakar baa khaliif laga dhigay caalamkii muslimiinta aqlabkoodina way wada ridoobeen qabaaisha carabta oo dhan baa isbahaystoo qolo kasta waxay dhaheen maxamed dhime iyo hadda aanu eber ka soo dhigna madiina rag baa abubakar u yimaadeen waxay dhaheen war dhib culays baan yaan hayste ciidankan meesha fadhiya usaamo uu odayga u yahay nabiga amiir ooga dhigay noo soo celi bay dhaheen oo magaalada madiine ha yimaado oo qabaaishan carabtay ridoobeen ha loo diro ama magaalada ha difaaco abubakar waa ka diiday wuxuu yidhi rabbi baan ku dhaartay ee xadhig nabiga uu xidhay ma furhayu yidhi nabiga xadhig uu xidhay marnaba furi mahayu yidhi laabudda amarkii nabigu iyo wasiyadiis iyo ciidanku uu yidhi ha baxeen laabudda waa inaan bixiyaa buu yidhi waddadii nabiga kama leexanayo yidhi ciidankii wuu dib u diyaariyey waxay u baahnaayeen oo dhan buu siiyey usaamihii buu u daayey kama bedelhayu soo nabiga oogama dhigin qaa'id sidii baan ugu daynhayaa buui usaamo amarsi wuxuu yidhi ciidanka hogaami orodoo duulaanka hogaami buui halkiiba waa sideed iyo toban jir wey halkaa intuu ka dhaqaajiyey magaalada madiina iyo falastiin iyo jordan iyo shaam buu ciidankii geeyey halkaasaa nimankii reer rum intay isku heleen oo dhegaha uu ku dhuftay ayuu ka guulaystay asagoo qaniimo iyo guul watuyuu soo noqday markaa usaama tubnud waa sideed iyo toban jir wey imise masaafuu sii socday ciidanka markaa kadib nusruuna ahaayo dhammaan qabaa'isha carabtee intii wada ridoobeen magaalada madiine rabeen inay qabsadaan markay maqleen abubakar ciidan buu dirayoo ruum buu la soo dagaalamay hadde waxay dhaheen ruum ciidanka soo jebiyey innagoo qabiilaa xaggeen joognaa bay dhen kadib way wada carareen sharkoodii dibbe oo la noqdeen waxaan ooga jeedaa usaamat ibnu zayd waa sideed iyo toban buu jiray ciidankaasuuna hogaamiyey sideed iyo toban jirkeenna maanta fiiriya see uu yahay fikirkiisa bal su-aalo weydi geedkan darbigan waxaa dhinaca kale ka taagan ma garan wax kale iskada adeeradii ma yaqaan habaryarihii ma garane eedayaalkii maba yaqaanaba reerkiisi waxba ka garan usmaayo iskadaa mas-uuliyada inay u taallo ogyahay wax kastana aabihii buu leh aab waxaasaan u baahna gaarigii waafkuu gelaya gaari waarka aabbaha ma haya ma kari karaa uma taallaba asaga gaarigan ii gad telefoonkan ii gad dharkan ii gad waxa maan rabaa wili ciyaal weeyaan dhabta hooyadii ku fadhiya waa sideed iyo toban waana nin weyn wey usaamana ciidamadaasuu hogaaminaya idan farqiga innaga iyo ummadii hore noonoo yaala qualitiga iyo tayada waa umma waxaan nahay curyaan ah oo jiilkii la rabay inay hogaanka qabtaan yaa jiil wada dhiseebal oo curyaamiin ah maskaxiyan iyo dhinac kastaba iyo caqliyan bay ka yihiin horumar ma leh idan weligeen horumar ma gaadheen haddeenna carruurtan iyo jiilkanina xal u keenin horumar ma gaadheen qisada kale saddexaad wakhtigu waa ordahayaa ummuna caaisha nabigu goormuu doonay lix jir bay ahayd markuu nabigu ka doonay aabbaheed markuu nabigu la aqalgalayna sagaal sanay jirtay markuu nabigu geeriyoonhayana siddeed iyo toban bay jirtay idan sagaal sano ayuu nabigu qabay oo nabiga la noolayd sagaal iyo sagaal markii laisku dara waa siddeed iyo toban siddeed iyo toban jir ayadoo ah ayuu ka dhintay axaadiitay ka xifdayda nabiga afartan sanay sii fadwoonaysa konton iyo siddeeddii bay dhimatay afartan sanay dib u noolayd jiil bay soo saartay ajyaal rag iyo dumar ay wax bartay laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid bay nabiga ka xifdiday rag- raqamka ugu fara badan bay ka mid tahay lixda qof ee ugu saxaabada tobta ah ee axaadiita fara badan ka xifdiyey waxaa weeyaan waa shan ama toddoba weeyaan lix rag iyo waxaa weeyaan iyo umuna caaisha wey laba kun iyo santi bay xifdiday siddeed iyo toban buu nabiga kaga dhintay intaa kale oo dhan waxay waday waa intaas idan gabadheenna maanta siddeed iyo toban jirka siddeed iyo toban jir iska daa diin iyo xifdidaa iska daa ummaday wax u qabatee ayadoo nafteeda shaah ma u karsan kartaa dharkeeda ma dhaqan kartaa dharkeeda ma baasan kartaa wax kalaba qolka ay seexata ma hagaajisan karta iskaba daa inay dad kale wax u qabatee hooyadeed inay saacidaysa iska daa aabbaheed inay saacidaysa iska daa eedda habaryar ayay inay wax u qabata iska daaye ayada naf ahaan waxuma qabsan karta waa maya wey ilaa ma raxima rabbunaa mooyaane haddii la fiiriyo in yar ma ka soo bixi uma qabsan karta nafteeda shaah ma karsan waxay u baahan tahay marka shaah in loo kariyo waxay u baahan tahay dharka in loo dhaqo waxay u baahan tahay guriga sariirtay ku seexanaysa gurigeeda in loo nadiifiyo u baahan tahay siddeed iyo toban bay jirtaa umuna caaishana wakhtiga siddeed iyo toban jirkeedu intaasoo kun oo xadiid bay xifdisanayd mas-uuliyad dhan bay haysay axaadiistii fadwoon jirtay wakhtigaasay xifdiday innaga maanta kuweennana waa noocaas wey idan jiilkaasaanu haynaa oo gabdho iyo wiilalba leh waa jiilka mustaqbalka la rabo ummal islaamiya inay hogaamiyaan idan faaqidu shay laa yucdii baa leh qof aan waxba haysan waxba ma bixiyo qof sidaasa gabadh siddeed iyo toban jir ah oo labaatan jir ah oo shaaheeda karsan karin wiil shan iyo labaatan jir ah oona biyo meel ka soo qaadan karin carruurtay dhalaan say noqonayaan kuway dhalaan say ayaga markay saa yihiin kuway dhalaanna inteen leeg bay tarbiyeen baad u malayn waa waxaa weeyaan waa kas waxay noqon way kasii liitaan way kasii liitaan kas marka jiilka jiil waxaan noqonaynaa minus baan gelaynaa idan waxaan u baahannahay ikhwatii fillahi mushkiladaas ma aha keliya reer bambaaso keliya waa mushkilo caalam alislaami haysata iska daa weeyaane caalamkao dhan bay wada haysata gaangiska caalamka hadda tabar u laayahay waa jiilka waxaa weeyaan mustaqbalka wey gaangis diyaarado lagula dagaalamayo liidarka diyaar maaragtay sameeya draagska caalamka hogaamiya waa wada dhalinyaro wey waa dad wada khatara weeyaan ikhwatii fillaahi inaannu sun nimaadno rag iyo dumarba oonu hooyooyin iyo aabbayowba anigu ka mid baanahay adiguna alxadiidu cani wa canka wey warkan aan sheegay waa aniga iyo adigu khusaynaya dad naga maqan lagama hadlayo inaannu sun nimaadno war mushkiladan haddayna dhammayn karin qaabkeen u yarayn karaa inteen carruurteenna wax aan dhihi karaa inay mas-uuliyin aan dareensiin karaa cunugan jaamacad ka soo baxay ee iska fadhiya ku hayaanu shaqa ma haysta shaqaha lii raadi shaqa muu abuurta maxaa u diiday inuu barefad furto aqoon buu leeyahaye inuu intuu baxo meel samaysto maxaa u diiday ma cid baa u diidan waa maya wey bal aabihii wuu ku garab taagan yahay hadduu nin u arko inuu yahay nin actifa waa la saacidayn lahaa ma o diyaaru maho shaqadaa xooga badan diyaaru maho inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo inuu dhidido inuu daalo inuu maaragtay nooxaa qabto diyaaru maho wuxuu dooni xafiis diyaarsan iyo buug iyo qalin kombiyuutar yaalla in la yaha soo gal boqol kunna looga bilaabo mushaarka dhamacoodaa ka daran wax deeqahaya ma leh ciyaalkaad arkaysaan dhamacooda waxay biilaan male meelay wax ku bixiyaan arki maysa haddana damacood wax deeqahaya ma leh reerkii dhannaaya iyo asaga asagaa ka biil badan asagaa ka biil badan keligiibaa reerka dhan uu ka biil badan yahay mushkilo weeyaan haysata dhaqaalaheenna eber weeyaan maskaxdii waalidka waa eber weeyaan awooddii waalidka waa baaba weeyaan adigii had iyo jeer actiif matid sanadkaada waa sii soconaya wiilkaada iyo gabadhaada markay shan iyo labaatan gaadhaan adiga minus baad ku jirtaa da baad yaa ku soo taabanaysa waxaa la rabay inaad ayaga ku nasatay baa la rabay oo wiilkaada uu ku nasiyaa la rabay waayihii hore aabbayowgan iyo awowyaalkeen shan iyo toban markuu gaado waa gaashaanqaad baa la dhihi jiray gaashaanqaad bimacnaa dagaalku gelahayaa wey warankii gaashaankiisa u qaadanhayaa wey waa nin mas-uula wey nin mas-uula wey laakiin kaana hadda jooga labaatan jirka waxba ma kala ogaba wax uu kala og yahay ma lahaba um ikhwatii fillaahi arrintaasaan haysata inaannu sun nimaadno arrintaada waxaa intaas sii dheer mukhadaraadka iyo daraagiska iyo balaayada ku garab socota yaana xisaab lahayn oo intaa lagu fidnaynhaya caqligu iskaga celiyana ma leh oo yidhahdo war waxan asaga iyo rabbiga xidhiirka ka dhexeeya aad buu yarta laakiin caruuraha aanu qur-aanka la baray ee markii wax laga bixinayay saddex kun lagu bixinaya ama laba kun laga bixinayay waa dad mas-uuliyiina wey limaada lianna waxay barteen baa waxyi ilaaha caqligoodaa ku siyaadahay waxaad aragtayna magaalada tacfiid ka dhiga waa waxa weeyaan waa wiilal qur-aan la baray wixii lagu bixiyana wax yar buu ahaa kii malaayiin aan ku bixinayna gurigu noo fadhiya kii qur-aanka aanu barrayna wax yar laga bixin jirayna isagaa mas-uula reerkiisi buu ku filan yahay reer buu guursanayaa carruurtii muslimiintu tarbiyaynaya dadkiibaa ku daba tukanaya waalidkiibuu gacanta ku hayaa waalidkiibuu asagu u baxsanaya ogow de wuxuu ku bixiyay wax yar bay ahayd idan carruurteenna ikhwati filaahi aanu tarbiyada dib macnaheeda maaha in laleeyahay maadiyaan la barin laakiin inaanu dib u daraasayno oo qaab dhaqankan carruurta oola dhaqana wax ka bedelo waalidkan welwelkan uu leeyahay cunug geedka hadduu gaadho waxbaa ku dhici orod oo shaqaysa in la dhaha la rabo albaabka laga xidho bax la yidhahdo orod soo shaqayso laakiin markuu og yahay waalidkii inuu ka daba hadhayn alla cunugay wuu dhumhayo nin dhan oo labaatan jir le wuu dhumhayaa baa laleeyahay alla wuu dhumhayaa alla wuu gaajoonhayaa alla hadduu meel hebla gaadho orod nairobi u kaco xafiis filaan waxaa kasoo waraaqahada geysa ma kari karo hooyadii baa soo buuxela haddii keligii la sii daaya balaaya dhexda u istaagi oo balaayadan asaga u taagana dhexda u istaagi maxay tahay waa shan iyo labaatan jir waa soddon jire asaga balaayada u taagan uu iska celin karin maxay tahay awe wuxuu soo baranay maxay u tartay laa faa'iidata fiihi wey waxay u tartay male mashaakilkaasa ikhwatiina haysta aanu sun nimaadno khaasatan reer bambaase haddaan nahay aan sun nimaadno aanu mushkiladaa daraasayno waxaanu isku daynay annaga reer furqaan haddaan nahay inaanu majliska idinku yaadhno oo waalidiin yimaadaan oon arrinta isla falanqayno war mushkiladanna haysata qaabkeen u cilaajinaa qaabkeen xal oga gaadhnaa qaabkeen wax ku bedeli karaa carruurta naftirkooda aan bal ka dhegaysanno wallaahi alcadiim uma wallaahi haddaad dhegaysataan kuwa qaarkood maskaxdooda waxa ku jira haddaad dhegaysataan samada iyo arladan kalanna dhibidhaantooda maan fiirsanaynaayee waxaan aan sheegaynaba shaqo kuma lahaba wuxuuba la soo taagan yahay raggaan interview ka qaaday aniga maxaan sheekh isu dhibhayaa aabbahay baa soo dhibtooday anna ma inaan dhibtoodaa bal adi sidhe aabbahay baa soo dhibtooday anna miyaan dhibtoon maxaa had qaban waaya aabbahay wuxuu soo dhibtooday natiijadii ka timi maa rabaa an inaan ku raaxaysto ku leehay fikirkiisa bal u fiirso war waxaan aabbahaabaa soo tabca adu wax tabca kuma jirto labadaa noodba inaan isla rafaadna sax mahu ku leehay bal u fiirso meesha u kacay dhibkii aabbahay soo gaadhay inuu i gaadho ani ma rabo hii maxaad qaban aabbahay wixii uu ku dhibtooday ninkii u dhibtooday anuu ahaa anaa raba markaa inaan isticmaalo anoon dhib i gaadhin wakaas saasuu ku fikiri fikirkiisa bal u fiirsada haye waxaa kaloo ku kale uu leeyahay aabbahay hadda wuu weynaa xoolaha mu igu soo wareejiya aniga bal inaan wax khasaariyo in kala arka oo waayahay goorma lagugu soo wareejiya markii lagu arko qof wax lagu aaminaya lagu wareejin karaa maya maya haddaan khasaarana ummadda dhan way khasaartaa haddaan faa'iidana isagaa dhibba lama halaba haddaan la khasaaro wuxuu ku leey dibba haddana loo tabcan wuu shaqayn buu ku leey aabba wuu yaqaana khibradda experience badan buu leeyahay buu ku leeyahay wax badan buu xoola la'aan soo maray wuu garanaya sida xoola tabtaasoo de ku khidaabayo sida xoola loo abuuray waa yaqaanaa buu ku leeyahay saasuu u xisaabtamay xaggee markaan kala joognaa innagai ayaga waad yaabi mararka qaarkood qaababkay u fikirayaan waad la yaabaysaa waad la yaabaysaa waxaa kaloo uu ku leeyahay fulaanba carruurtii saas weeyaan oo hebel saas weeyaan oo kanba iyo waxaan loo baahnaynba idan ikhwati filah yaan idinku dheeraynin waa mushkiladna wada haysata arrintaasi kan noo hagaajiyo iyo mustaqbalka ummadda
waa hagaaga dhegeysta waxba hadalka aan sii badinin sheekhna aad buu mahadsan yahay nooga mahad celinaya shukran ayaan leeyahay shabcan dhegeystayaal saad maqlayseen sheekha waxyaalo fara badan ayuu ka dhibaajiyey dhegeyste waana mushkilada dhibaatada culeysyada inta badan hadda waalidiinta haysato waxaa maqlaysaa waa nin dabcan wuxuu sugayaa hantida aabihiis inta uu kaga dhimanayo waa nin sugayo inta aabihiis waayeel kaga noqo waa nin sugayo inuu xoolaha dhaxlo oo intaaso dhan inuu waxqabsado ma rabo eber toddoba eberlo sheekh oo maqlayseen dabcan faahfaahin iyo arrimo kale uma baahno wax yar qayb yar baan rabaa inaan ku celiya qayb yar oo yar in yaroo kooban oo saddex daqiiqaan filaya halkan ma albaabka laga xidho bax la yidhahdo orod soo shaqayso laakiin markuu og yahay waalidkii inuu ka daba hadhayn alla cunugay wuu dhumhayo nin dhan oo labaatan jir le wuu dhumhayaa baa laleehay alla wuu dhumhayaa alla wuu gaajoonhayaa alla hadduu meel hebla gaadho orod nairobi u kaco xafiis filaan waxaa kasoo waraaqahada geysa ma kari karo hooyadii baa soo buuxela haddii keligii la sii daaya balaaya dhexda u istaagi oo balaayadan asaga u taagan dhexdu istaagi maxayd waa shan iyo labaatan jir waa soddon jire asaga balaayada u taagan uu iska celin karin maxay tahay away wuxuu soo baranay maxay u tartay laa faa'idata fiihi wey waxay u tartay male mashaakilkaasa ikhwatiina haysta aanu sun nimaano
waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaal haddaba mushkiladda dhibaatada hadda haysato waalidiinta iyo caruurta iminka luqunta iskugu jiraan dhegeystayaalow sidee iminkan cid dhibaatada halkay ka taagantahay halkay wax iska qaban la'yihiin waa meesha layska haysto waa dhankee ma habka caruurta loo abaabiyaa mise loo koriyaa mise loo barbaariyaa halkee sheekada iyo weysada iska qaban la'da markaad fiiriso waana tan hadda inta badan haysato gobolka waqooyi bari iyo weliba mujtamaca dhammaan ee soomaalida qodobka koowaad aa soo dhegeysa sheekh isagoo faahfaahinayo tii labaad waad maqlayseen tusaalooyin fara badan waxyaala fara badan soo qaatay waa dabcan waxyaala fara badan uu arko uu daraasay dabcan dadkan inayba maskaxda ay ka xanuunsan yihiin ama dhalintan waa inta u dhexaysa tobanka sano hooyada waxay kuleeda weli walba ka qabtaa cunuga hadduu shan shan iyo toban sano gaaro labaatan sano soddon sano haba sheegin xitaa waxaa ka karti roon ama ka karti badan kan ka yar shan iyo tobanka oo dhibaatada kusoo kora maskiinka ah ayaa kan shan iyo waa laba shan iyo labaatan sano jirka ayaaba ka karti badan markaad fiiriso waa kan shan iyo toban jirka oo dhibaatada kusoo kora kan weyn oo la rabay in waxyaalo fara badan uu qabto waa culeysada hadda markaasi taagan dhegeystayaal bal qaybta iminka dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxib yeel bal qaadka teleefoonadan siiyo dhegeystaha qadka telefoonka ku jira soo dhowow waa tahay dhegeystahaasi dhegeysta asagana sidii caruurtiisa u mashquulsan waa waan ku- soo dhowow waan ku salaamayaa
waan kaa qaaday walaal haye
war barnaamijka haddii aan u guda galo horta wax jiru sheegay sheekha karalaasiya ma garan aada iyo aad
waxa keenay waxaas oo dhanna waxa weeye maadiga horta anigu oo diin ahaan oo xagga diiniyan ma eedeynayo maadigaan eedeynaya ma garatay laakiin maadii maxaa ku eedeynaysaa maadiga inuu culigana barto waa muhiim isagana waxaan ku eedeynayaa ma xumo barashada laakiin dadka la geliya oo ka dabalaamahay oo ku jiro dhan yar iyo weynba waa camal cascaas weeyo haye wax intii loo diro loogu aaminaya ma laha laakiin dhanka maadiga ku ordin laakiin marka hore ah wax walba aas aas bay leedahay emem shabaaxo waalidkii miyaa meelo qaldan wax ka fikiraya oo qaldaya caruurta mise caruurta iyagana sidoo isqaldayaan
haa laakiin waxa weeye kii jaamacad soo baweyey kii kaleba waxay leeyihin horta meel geey oo meel isma geyni karaan ma garatay haye
waxaan ku dhahay wax loo aaminayo ama loo dhibayo ma laha yar iyo weynba say u dhan yihiin war ha- war taasi waa babaabkeeda emem shabaaxo waxaan rabaa inaan ogaado mushkilada meeshay ka taagantahay ma waalidka mise dhibaatada halkay ka taagantahay bal meel ina- nala aad waalidka maaha waalidka maaha xagga dhalinyarada weeye qaabkee marka
marka waalidka wuxuu waxa weeye asaga wax wax ka saaran inuu wax baro diiniyan iyo maadi labadaba haye
laakiin maaha asaga inuu ka dhigo waxaan waxba ahayn marka ninkan wax buu bartay jaamici weeye meelna isma geyni karo ilaahay kuma cadaabe ee ismana maaragtay tixgelinaya oo nafta isma isgeliyo maaragtay ma dhahayo bal dantan maanta bal qabso bal waalid ha dhawrin ma garat haye
waa sida hadda sheeku uu sheegaya kac waraaqdan gee xafiiska nairobi ku yaalana hata kuma filnaan haye
marka neow sidaanta allah ku bedelaan leyna aniga waana ku salaamaya amam shabaax aad baad mahadsan tahay dhegeystaasi waa dhegeysi u hore barnaamijka saaka inoo daafuray waan uga mahad celinaya xeegaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa isagana aragtidiisa soo dhowo walaalan ku salaamaya magacaaga adeer yuusuf waan ku salaamaya soo dhowow
baaraka allahu fiikum taanka horta wadaadku wuxuu ka shaq wuxuu ka shanqariyey eh, xaqiiqo jirta ayuu ka shanqariyey haye
Eh, de horta nolosha iyo dadka qofka tayadiisa iyo tala- tayala-aantiisa dadka kartidooda iyo kartila'aanta ilaahay baa horta dadka u kala dhaliya waa sax soomaaliduna waxay leedahay mahmaah Eh, waxay yidhaahdaan nin raga darab kuma jiro ma garatay waa haye
Eh, laakiin tahay kayfiyaadka ilmaha hadda loo koriyo ama wax loo baro ama waalidka iyo macallimiintu ay wax u baraan Eh, inta badan hadda loo badan yahay kama qayb qaadan kara kama qayb qaadanayso ilmihii tayadiisii kor u qaadideeda
haye
hadalka uu sheekhaas uu ku hadlay waa hadal xaqiiqa ah aniga kula hadlahaya ninka la yidhaahda yuusuf bakadow maamo ayaa ii yeertay waan israacnay iskuul baan aadnay iskuulkii markaan tagnay ilmihii ay dhashay maamada wuu ka dhuuntay waa la raadiyey waan soo qabannay kolkaan u yeernay oon soo fadhiisiyaan ku yidhi maxaad hooyadaa uga cararaysaa ood ooga dhuumanaysaa waa hooyadii dhashay ogow haye
wuxuu yidhi af soomaali bay igula hadli
haa sax
ma maqlaysaa yuusuf ow aad iyo aad
hooyaday wuxuu yidhi waxay igula hadlaysaa af soomaali haye
sitaki watoto wengine wanidarau mimi haa se marka wuxuu rabayay in luuqadda ee k- kale lagula hadlo si asaga dabcan ingiriisi iyo af sawaaxili in lagula hadlo ayuu doonahayey haye
maamadii cunugii iyo kuwo kaloo meesha ugu jirayba way ka soo bixisay iskuulkii bay ka bixisay waxay geysay meel la yidhaahdo qorxig waan gartay
toddoba sano bay geela iyo ku raacahayeen adhiga iyo loda iyo ay muxuu ahaa ay duurka xoolo ku raacahayeen waan gartay
cunugii baan la kulmay muddo hadda sanad iyo bar laga joogo maalinkii yidhi hooyaday ma rabo inay af soomaaliga igu- bay igula hadlaysaay oo af soomaaliga ka cararahayay haye
hadda xaaladaada ka warran baan ku idhi haye
maya wuxuu yidhi mar kalaan dhashay ee dhalashada dambe una igala hadal tii hore ha igala hadlin waan gartay taa waxaad garanaysaa marka horta ilmaha dhaqaalaha iyo korinta iyo meesha wax lagu barahayo iyo qaabkan hadda ay wax u socdaan inaynan ilmaha sayayntiisa aynan ka qayb qaadanaynin oo ilmihii intaas ka badan inay u baahan yihiin horta waa inuu waalidku ogaado mhm diin iyo maadi ilmaha in la isla baro ceeb ma aha Waa sax.
laakiin haddii maadada aan u soo kordhinaynin tayadiisa oo ilmaha kor u qaadaynin hadda sidaa uu kuu sheegay wadaadka hadda uu ka hadlahayay ninka waa u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hawa barakeeyo idinkana ilaahay ha idin barakeeyo wax wanaagsan idinkana idinkaa soo gudbiseen hadalka qiimaha badan ee uu ninkaa ku hadlayay idinkaa sabab u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ee dembigiinana ha ku dhaafo xasanaadkiinana allah idinku kordhiyo ma garatay aad iyo aad shukran
Ee, wiil baa wuxuu akhristay dugsigii sare markuu dha- marka horta wuxuu isla dhameeyey ee, dug secondary iyo muxuu ahaa sanawiyadii diintu isla dhameeyey qur-aankana wuu xifdiyey kadibna wuxuu galay public health buu galay Mm.
college-kii waa soo dhammaystay Ee, nin waxaa jiray walaalkii ah oo asaga aan qur-aanka xifdinin oo ay isla dhammaysteen secondarygii iyo public healthigiiba ay isla dhammaysteen Ee, wiilkii kolkuu public healthigii mushaar iyo shaqo fiican ka waayey wuu u wuxuu u wareegay Ee, qur-aankiisi buu la kala baxay alle waa xaafid qur-aan buu ahaaye xaafidulqur-aan buu ahaay aayar dugsi buu furtay dugsi weyn buu furtay iskuul yaroo ilmaha hoosta naasariga iyo farta laga soo bara ayuu hagaajistay oo isku hal meel ah markaasuu kii kale oo guriga fadhiya ayuu maaragtay bil walba inuu helo ilmihiina anfaco ilmihii weliba deg deg u farbaro boqol iyo labaatan kun iyo boqol iyo soddon kun iyo boqol iyo afartan kun aabbihii buu guri u dhisay asagii baa guursaday iskuulkii iyo waxbarashadii buu sii kordhiyey waxaa weeye kii kale oo weli muxuu ahaa leh aniga haddii sidan la igu sii dhowrto ee, qaad aan baran wuxuu yidhi qaad baan baran buu ugu hanjabay haye
kiina wakaa hadda wuxuu noqday nin mas-uula laba iskuul buu leeyahay aabbihii guri buu u dhisay wuu guursaday carruur buu haystaa awlaaddii muslimiintuu gacanta ku hayaa kan qur-aankuu xifdiyey kan laakiin qur-aanka ma xifdinin farqiga marka horta sheekhu tilmaamahayo midkaa isaga ah weeye waan garanay aniga hadda kula hadlahaya sagaal sano mise sideed sano anoon sagaal soo gaarin baa iigu dambaysay funaanad uu aabbaha ii gado sagaal sano jir
sideedda anoon weli sagaal soo gaarin baa iigu dambaysay funaanad aabbaha ii geliyo
haye
anaa shaqaynayey oo waxna baranayey sax shaqaynayey oo wax soo saarayey aad iyo aad
maanta shan iyo labaatan jirka jaamacadda soo dhameeyey Mm.
ee yuusuf ow waayo arag baa tahay tahay oo wacyigal baa tahay oo saqa- musaqaf baa tahay oo waaqica maanta xaraf bixaraf baa ula socotahay ahaa
soo naadir maaha inuu isku bilaabo ma shan iyo labaatanka soddonka igala hadal aad dhihi
ayo barnaamijtaadii marka waa inaad barnaamijka saaka aad soo bilowdeen waa inaad waddo Aad iyo- ilaa bal horta raggan dadkaan inaan wax ka bedelo ummaddan talo sheekhan inay talo inoogu yeedhay ummaddan inay talo isugu imaado waa sax
bal barnaamijkaas maaragtay yuusuf oo maaragtay xoogga saar ilaahay Shukran.
ku barakeeyo aad baad umaadsan tahay waaqicana wuu jiraa marka waana saasayna wax u jiraan laakiin hadda waxaa la rabaa in xal aan keeno de solution baa laynaga rabaa waa runta xal in la helo waay xal in la helo weeye marka Shukran.
sii wada allaha ku barakeeyo adeer aad baad umaadsan tahay adeer aad buu mahadsan yahay waa looxo banda jaqiiq aad buu mahadsan yahay nairobi waana uga mahadcelinaa shukran shukran ku leeyahay adeer waana kaga mahadcelinaa sida quruxda badan fikirkaada aragtidaada saliimka ah aad inoogu soo gudbisay tusaalooyin aynu siisay shukran leeyahay mar kale xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
هلو waan ku salaamayaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلم عثمان
ودوهي الله كبركية شيخ خير الله كسية شيخ هو نغلهاي شيخ يوسف هو نغلهاي آدياد
شيخ يوسف التي هو نغلنا الله بركية ما شاء الله
ولا لو هرتوا واحد شيرو الله إذا بركية هذا كان سات موضوع أتفكر بدشين وأرين وناكسن وقويس أتكبر بدشين آدياد وإسلا قويس لكن وأرين آد آد أمي ما أنا ولا واحد نوصل سرتاتي نور مسكيكا كبعان أها أنا هذا ما عنده يجر أنا لا يوكو إلا ما تنصر جره أها يا وحود النيرو هذه هيا
هذه عادي أها isku kalsoon tahay isku kalsoon tahay صح intaad u socotaana iriyo ishaga maxaa soo qaban ma shaqaa doonani ma waxbarasha siyaasani ma raggii dhallinyara shaqa kugu yeeri waa ii sheeg baa yiri هيا mayuu yiri gabar hebla ii yeertay gabadha hebla ii yeertay rutagaa oo toos buu kugu sheegayaa ilaahay baan ku dhaartay been kuu sheegayn
هيا horta gabadha waayahay gabadha waa gabar ilmaa dheer yihiin oo la qabo صح
oo deba gurigaad u fadhiisanay ma warsha udhaqi baan ku yidhi ma ma subcaad u tirtiri gabadha maxaad u qabani هيا naag ilmeeda ku mashquulsha ajira dubanayso maxaad ka qa- ka qabanaysaa waxaad u qabani ii sheeg shaqa ma doonani oo in hebel hebel iyo hebel iyo aabow ii tilmaan male telefoonka heshii هيا meel wal markaan ka maray wuxuu yidhi gaarifuul waan rabayaa
هيا anuu gaarifuul iga rabaa صح
waxaa erewr waxaa yeeli أها caqliga haddaad ku socoto ra'yi maahee رأي kale ilimow raganimo ile maw raganimo aad cid ugu tagtay suurka xeran yaad ku imaado ad ku tagto ad ku joogto ii sheeg baan ku yidhi هيا
waxba waa sheegi waay أها marka dambe waxaan ku idhi أها hooyise waxay tihi meesha askar ku qabsanaya waxaan waa la gaxiraya iska dhakan waxuu ogi malee هيا arrintii sheekhu saa ka hadlaya waa ilaahay baan ku dhaartay marka maxaa kaaga baxay markaad fiiriso sheeqa iyo wiilkaas yar oo ah, markaad isku qiimayso mushkilada iyo dhibaatada waalidiinta haysato maxaa ku maclin karta marka sheeqa sheekh macalin cusmaan kow iyo labaatan sanaa korinaya labada kun iyo wuxuu dhashay labadii bilowgeedu dhashay haya hadda ka hore nairobi waangi anaa gacanta saa u wel sax inta saaxa inta wax ka cun inta keen anaa haddana soo celi aha maaba soo celi adeerkiisoo meelaha ka yimaadaan ugu soo tago waxaa yidhi markuu iskuulka la furay walaalow soo wad adeerkiisoo meesha deganaa kaxaynayay gaari subax soo saaray ilaa uu galabta ifa ka imaado saasaan ula hadlayay aada iyo aad
waxaa weeye cabdullaahi ibnu camar waad ogtahay afar iyo toban sane iyo u diiday nabiga alay slam jihaadka shan iyo tobanka uu fasaxay sooma waa sax
raganimada iyo ra'yiga iyo qaynaha ku jira fiiriyaa ha
gabas socodka cabdullahi ibnu cabaas iyo xilligaas iyo cabdullahi ibnu cumar hadda annaga marka ani baadiyaan ku koray sax
baadiyaan ku koron jeel baan raaci jiray wadaantaa shubi jiray waxaa weeye awrtaa rari jiray mhm
waa aniga kula hadlaaya abow aada iyo aad aada iyo aad wallaahi shan iyo toban sana markaan jira awrtaa rari jiray wadaan baan shubi jiray aha
neefka ariga uwe wadaadkii sameynaya wadaan ceel ku shubi jiray waxaana shubi jiray
marka macalin cusmaan oo dhibaatada maxaa noo keena masaliidan cadoon isticmaal horta annaga si ahaan khaas ahaan kuwaan hadda annaga meeshaan ku dhashay wabay kasii bedelaya kuwa wajeedaya waxbana gaaris ku dhashay haya
laba canug oo walaalahii dhalay oo baadiya ka imaadaan inta i yimaado wax ku baray labadaa canug caqliga ku jira waxaad baran karta maaha haya
horta waxaa magaalada ku dhashay anigu waa fahmaya sheekh mida kale kuwaan hadda qoxinta ku dhashay waa kasii baabawle aada iyo aad waalidka maaha marka dhibka haya waalidka waa dadaalaya bakadow waa sax wax walba wanaagsan maalin kuu dhashay diin ku bilaabay qur-aanka saddex jeer uu dhamay ninka asagaa kutubtaa loo akhriyey arradbaxa isaaba tuko weligii waddo xun kuma aadalin mhm
hadde waxaan u malayay zamanka weeye iyo moobeelada hata soo baxay mm
waxaa weeye sheekh allah na asturo sheekh macalin cusmaanow macalin cusmaan marka xal baa loo baahayay maxaa xal ah maxaa la heli karaa Ah, marka Aha, sheekha saaka wuxuu yidhaha laisu yimaada xal aan gaarna sax
arrintaa waxay dhashaan ogaanayna laakiin jiilka hadda dhalinaya meel la geeya la laayahay waxtar waa laga laayahay ra'yi qiimo waa laga laayahay ninka asaga hadda sakadoo dhamayn rabaa hadduu dhameeyo xaguu muxuu qarsoonaya ninka asaga Ah,
waxaa weeye marka culimada iyo waalidiinta say u sheegeen sheekh yuusuf iyo sheekh nabiga isgoa aha, eh, sheekh maxamed xal allaha noo keena halkaasaa la maraya waana mahadsanta asalaamu calaykum aad baad umahadsan tahay macalin cusmaan ifo xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga
yuusufow waa ku salaamayaa
waa qoor dheer burbur bandheero soo dhowow magacaaga kale ii sheeg
qoor dheer burbur nimcaali dhaha laakiin qoor dheeran ku maayo okay nimco nimco qoor dheer haye soo dhowow
marka yuusufow hadda u gudagala mhm horta ilmaanayto horta khaasatan wiilasha markay fanko dhameeyaan oo cida iska jijoogaan anama aqaan waxay cida u jijoogaan faantay maxaa rabta inay qabtaan
yacni qofka maogtahay shaquu raadsana qofka dul labaatan sano tusaanahay for example ta- ee, labaatan iyo shan sano camal ay iskuulku dhamaynaan soomaa fanfo haa
waxaa laga yaabaa cunuga markuu twenty five years jiro eh, twenty five jiro ciddu iska jooga ciddu kusoo noqdo meesha yacni kibarwada ama yacni empesado iyo waxoo yacni maaragtay bagaashi bagaash intuu shaqo ka helay sooma yacni uu ku sha- kusii shaqo barto ha uu kusii meel gaaro sooma hay wallahi sasa fiican ani fiir for example wajeer markaan gana xaafadayna wajeer waayo cidayna widi abeey kulli dukaan kulli wajeeri jiraan anaa meeshaan yacni shaqo ukaahay ma ogi markaan wallahi iskuulka marka aan markaan iskuulka holiday la joogo baadii meel tarbaje lama aqan daadi haa
ayusufa tarbaje tarbaje iyo burbur iyo maasa meel dhaa oo baadiyaha wajeeraan geel ku raac jiray dadka holiday markii la gaaro yusufa dadka waxay aadi jireen ebil hore nairobi meelo sama adig marka geela raaci jirtay aadi jirtay miya
marka iskuulka waxay- Marka- iskuulka markii go waa waa sax marka waxaan rabnaa xal maxaa xal ah maxaa lagu badbaadin karaa waalidiinta mushkilada dhibaatada haysta ee iyagana uga bixi karaan nimco
wallahi waxaa lagu badbaadin karaa le inay inuu waalidiintooda ilmahooda ay la hadlaan oo yacni waxaan waalidka yidhi cunuga u kari faa'iidaysto cunuga waalidka u kari cunuga ilaa uu kasoo barbaarayo haddana cunugii bedelkuu shaqo raadsan lahay ciduu kusoo noqona hadda waxaa jira mandheero dhexdeeda wiil iskuul dhameeyeen oo soddon sano soddon sano jira horta kuwa anaan garanayo ma fahamtay maxaa xala marka xal baa loo baahan yahay wax xal baa loo baahan yahay way joogaan maxaa xal ah
way joogaan hal kale waxaa waaye un inay shaqo abuur loo suubiyo oo yacni ay dhaqdhaqaaq suubiyaan oo waalidka wallahi stresska ay ka qaadaan oo ay kor joogaan oo waa la soo kori haddana dalkay waalidka ayaga korin lahayn waalidka ay kor joogaan marka waxaa xal ah in ay shaqo abuur iyo waxan ay suubiyaan ay dhaqdhaqaaqaan ay yacni ay ay boorka iska jafaan alle isu aad baad umahadsan tahay nimco qoordheer gabadhaas mandheera buruburu way ku mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka dhegeystayaal haddaba iyadoo dhibaatadan mushkiladan dabcan dhinacyada kala duwan ay haysato bandhankay naga haysataa qaabkee uga bixi karnaa qaabkee sidoo kalena ilmaha aan u dabageli karnaa ayagana u noqon karaan kuwa isa soo saara kuwa mujtama wax ka bedelo kuwa bulshada iyo waaqaca hadda taagan caruurta haysato weliba gobolka waqooyi bari kuwa soomaalida ah loogana saari karaa u noqon karaan ilmo isku filan dhegeystayaal maxaa nooga hortaagan ma dhinka dhibaato culaysada waalidiinta haysataa mise waa dhan ayaga markaas maskaxaanba ah, sida disable mental disable sida maqleysa sheekha dhibaato maskaxda in xitaa ay ka haysato ma qofka ma dhalinyarada ma qaabkee waa inta lagu qiyaasay dhegeystayaal in hooyada ay daba socoto maantool waxba ma qabsan karo waa in la daba socdo waa in la daba taagnaado maxaa keenaya maxaa welwelka iyo tuhunka faraha badan keenaya waalidiinta in ubadkooda ay ka qabaan maxaana xal inoo ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka qadka ee telefoonka ku jiraan siinaya soo dhowow
assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa dhowaaye waxaa weeye yuusuf bakadow adeer waan ku salaamaya mar hore soo dhowow Eh, waxaa weeye ilmuhu sidaan ku dhaqmi jirna haddii in lagu dhaqal rabo aha
suuragal maahan maxaa yeelay sidaan ku dhaqmi jirna iyo had sidaan hadda la joogo waa kala lago ma garta aad iyo aad
Eh, waalidiintaanuna walow canuga wuxuu jecel yahay aan laga celin karin haddana waxaa fiican ilmaha in lagu dhiiri geliyo Eh, cilmi wax lagu dheefaayo marka lasoo dhameeyo jaamacadda Eh, sida hadda ilmaha soomaalida waxay jecel yihiin macallinimo ma bartaan waad ujeedaa waa sax waqooyi bari oo dhan macallimaa laga laayahay Mhm.
businessaan soo bartay kulligood ku leeyni accountant waa sax lama haayo resourceki waa yar yahay aha ilmaha waxaa weeye cilmigan farsamada iyo in lagu dhiiri geliyaa wanaagsan aada iyo aad
maxaa yeelay dhaqaalihii looma hayo oo maaragta qof walba oo hadda inuu ja- jam bangi u shaqo tago lama hayo mhm
Eh, macalinimadana waa in lagu dhiiri geliya inay bartaan oo dabcan bu- bulshadii dib ugu noqdaan oo carruurta wax u baraan ah sax laakiin anigu geela loo celiyo iyo af soomaaliya hala baro iyo dadka raacsan kuma jira aniga haye kenya ingiliishyo kiswahili baa looga hadlaa dadku ha bartaan ingiliishka iyo kiswahiliga si fiican haye waana labada luqadood oo waddanka ka jirta maxay tahay marka hadda culaysa ma- af soomaaliga wuxuu ka mid yahay luqada jisiida iyo wuxuu la mid yahay mukaambada iyo eh, waa qowmiyaadka kenya mid ka mid ay ku hadlaan wey waa sax lama diidan Ma- magaalada gaariso ood ka timid adiga aada iyo aad haddaad af soomaali fiican ku hadasho dadka waxay ku arkayaan qofka xooti ka soo gala haddeer waa tahay n culaysow qole ingiliish iyo kiswahili si fiican aad u barato waxaan ku weydiin waxaan ku weydiin maxaa maxaa laba maxaa marka loo daba socdaa ayagoo luuqadaha la baray maxaa loo daba socdaa waalidiinta u daba socdaan oo waswaas uga qabaan oo mushkilad u iskugu furayaan oo cunug waxba u qabsan karin
waktiga ay joogaana keenaya saaxiibu waalidiinta inay daba socdaan ee iyagu ilmaha ay gel ku hayaan haye maxaa yeelay waxyaalaha ilmahaanu aad adeeg badan ma leh aha dhaqankii orana ma yaqaaniin aha ee wax la howlaha la qabsan jiray aha xilligii sare lama joogo sax
marka waxaan leeyahay ilmuhu maxaa xal marka hala dhiirigeliyo hala dhiirigeliyo ilmaha qaabkee loo dhiirigelinaya marka inoo la caacaayiinoo la dhihin jamiina tahay waxaas aha hala dhiirigeliyo waxaan saan u qabso sax iska qaad fadhiga ka kac mhm saa ha la yidhaaho aada baad maadsantahay adeer calisow Eh, saliidda la cunaayana hadee xilligeeda yaa la joogaa haye si la cuni jiray yaa la joogaa hadda isaan ku dhaqmi jirna annaga ilmaha iyagoo saan
aha
waa in la ogaado aada iyo aad aada iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا العنسو أد أيو ماسيه نيروبي وشكرا ليها مركلة
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عيشك waxyaabuhu mandheeri joogto waaye سودو فاطمة
waa fiican alxamdu lilah هيا
markaan haddii maanta wax fiican oo aan caadi ahayn baa laga dhawaajiye مهم.
sheekha khayr allaha siiyo صح
markaan haddii caruurta haddii maxaa horta caruurta hadday wax dhameeyaan caruurta iyagoo wax dhameynay guryaha wada tuuran yihiin oo iskuulaha soo barteen oo wax walba ay soo barteen horta guryaha jaamacada soo bartay guryaha iska tuuran yihiin هيا
markaan haddii caruurtii haddaanba mar alle markay wax dhameeyaan oo saaran heblaayo imeyl heblaayo imeyl heblaayo kaal ilmahan ha ka shaqeeyanba la dhehayna caruurta maxay sameyn waardiinta maxay sameyn caruurtooda inay daba socdaan oo dhahaan baashan haddii in inay noqoto shaqada la dhahaaye ba- ilmihi hadday hooyada iyo aabihii daba soconin ilmihii seeli yeeli wayba isku wayba waalan jaambadahayba qaadanay marka maama faadimo adiga waxaa leedahay waa in carruurta la daba socdo tilaabo walba ay qaadayaan hadduu shaqo raadsanayo hadduu raadsanaynba in uh, welwel laga qabaa leedahay
welwel baa laga qabaa adiga hadda Maxaa- joogi markii masaajid masaajidaha markii ma garanaysaa la joogo meel kasta waar kasta wuxuu leeya ilaahu ilmaha bal fiiqow ilmaha iigu ducee bal ilmihii baa sanadkan saana iigu ducee meel kasta aad aragtidoo la- waarid masaajin ilmuhu u duceynayo leeya ilmihii ilaahu rabbi ilmaha saano ilmaha welwel baa laga wada qabaa maxaa keenay welwelka iyo dhibaatada iyo mushkiladaas maxaa Welwelka keenaya wax keenay waxaa keenay moobeelada haye
ani moobeel baan u haysta caruurta inay moobeelada loo dhiibay cunug ma garanaysaa to- shan iyo toban sano markuu cunug gaaro laba iyo toban sano markuu gaaro bahal moobeel oo intaan leed baa farta laga saari haye moobeelkaas wuu u fiirinayo unbuu cunugaas aqli la yeelanayo moobeelkaas wuu iska fiirsanayo guriga markuu imaadana wuu iska qadaynayo baran cunugaba maskaxdiisa moobeelkaasba hadduu helo horta shaqo aan raadsan iyo waxbaan qabsan iyo maba ku ku boorgaran laakiin sida hadda sida hadda dhegeystiyi kaa horreeya adeer caliso wuxuu leeyahay waa in ilmihii la dhiirigeliyaa wax loo sheegaa oo la oo dabcan wax loo Il- tilmaamaa maxaa diidaya marka ilmaha wax cunuga in asagoo loo telefoon tilmaamo, asagoo aniga- telefoon wato wax waa loo sheegi karaa maama fatuma Ah, waa loo sheegi karaa waa loo sheegi karaa horta cunugaada inaad i boorbaraamin sidoo tiraahdo hooy macaana wax qabto inaad wax qabsataa la rabaa intaasana wax kusoo barahayay wax un iska qabto wax un hoos baa shaqo laga soo bilaaba ani aan ku- aan fiiri aniga ma garanaysa anoo yar oo gabar yar ah ayaa waa waxaan samayn jiray oo weli eg fiican oo ma garanaysa markaas gaajin ima haynin gabar yaroo dhoocil anoo ah hadda ma ahayn maamo weyn aan ahni aan kula hadlayo hooyan aan garanin iiwad iisoo koob
yaa waxaan suuba ninacbaraa mataqaana bahalka la dhaha weligaa ma arag Mm-mm.
mar baalkaasaan samayn jiray oo intaan biskaan suuqa geestaan soo gedgebi jiray haddana jalaati waxun baan ku cuni jiray haye adiga sil- adiga baa siloolan jirtay ani un baa samaysan jiray oo qof horkaas waxa iga rabay oo kaca soo shaqaysay dhihi jirayna ma lahan
haye ilmaha horta in maskaxdoodaa la rabaa inay fuulaan ma ogi horta cunug waxba adi horta qof waxba uma sheegi karta yuusuf oo adiga hadda weriinimadaa markaad baranaysa ood aadaysa hooyana kuma dhihin aabana kuma dhihin intaad meel fariisataa adi maskaxdaada yaa yaa yaa ku yaa gashay inaad tiri weriyinimo aad barato oo meel fariiso intaad aragtay oo wax fiican aad magaranayso afar iyo labaatanta waalidiinta aad u sheegayso oo shacabka aad u sheegayso meel ba kastaad tisha maskaxdaada waayo mooye hooyo aabo kugu shubay ma jiraan Aad ba- Fiican baa lagu soo barbaariyey shukran aad baad umahadsantay maan faadumaa salaamaya aad baad umahadsantay maan faadumo dhankaasi madheera dhegeystayaal way ku mahadsan tahay saaxiib yaal waan isku soo noqon doonaa iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada ay ku jiraan qaarna ay isoo wacayaan ah, laakiin waa qaybaha dambe dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaray daqiiqada yar oo kooban aynoo soo hartay kadibna barnaamijkan soo xiranaa bal saaxiibo fara badan qaadka telefoonka ku jiraan laakiin marka hore dhegeysana intaanan dhegeystayaasha fursada aan siinin aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah waana sh- dabcan geeska afrika waxaa ka jirta abaat- abaartii ugu dareeday abid iminka qaramada midoobay iminkana isla hadla ee dabcan aadka looga hadlayo dunidana sidoo kale iyo weliba geeska afrika geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sana ilaa horaantii sanadka labada kun labaiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof uu guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan ee dalka si ay abaartu u sa- ee saameysay dadka ay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu Ee, balse unhcr iminkan waxyaradaa la dhacaysa bal sidii wax looga qaban lahaa laguna dabooli lahaa baahiyaha faraha badan ee hadda markaasi ka taagan dadka dhegeystayaal unhcr ayaa gashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhib- dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeysta la socotaa in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life ah, dabcan lagala qayb qaato abaarta hadda taagan dhegeystayaal waana dar waana abaar daran waana abaar iminkan dad fara badan baabi'isay waxayna kala hayaamisay kala geysay kala dhantaashay saaxiibo isjecel ehilla qaraaba dad aada markaas isku agdhow dhegeysta dadka qaar waxay markaas ka baabi'isay ehelkoodii qasi hooyo walaal aabo dad ayay markaasi kala fogaatay abaarta darteed dhegeysta waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayamaan ayagoo baadigoobayo biyo baadiyo hoy dhegeys waad caawin kartaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bunka point safaricom dhegeystayaal haddaba qaabkeen u caawin karnaa dhegeystayaal aniga waan caawiyey wixii wixii liigu talagalay waan bixiyey adiga maxaa bixisay maxaa kaa go-ay dabcan wax ma kaa baxay haddaba hadday kaa bixin hadda waxaad isticmaali kartaa xidig hal laba lix afar geys ama star one two six hash haddaba dad fara badan ayaa ka qayb qaatay maryamo ee ka qayb qaadatay maxamed oo ka qayb qaatay xamdi oo ka qayb qaatay mawlid oo ka qayb qaatay dad aad badan baa ka qayb qaateen haddaba star one two six hash ama xidig laba lix afar geys kadib okay ku dhufo kadib waxaad kusii dhufanaysaa lipana bonga point lipana bonga point waxaa kadibna ay kusii aadinaysaa be- waa paybill paybill paybill kadibna waxay kusii aadinaysaa business number business numberkana waa thirty four ninety three seventy eight thirty four ninety three seventy eight soddon iyo af soddon iyo laba waa thirty two 9378 32 9378 soddon iyo laba sagaashan iyo afar iyo toddobaatan iyo sideed dhegeystayaal kadibna okay ku dhufanaysaa business waa account number account number waxaad gelinaysaa star f m s t a r f m kadibna okay kadibna waxaa ku- ay kula sii aadaysaa dhegeyste ay ku leedahay ku dhufo intaad amount aad jeceshahay mise intaad doonayso dhibcahaaga inaad dadka aad ku deeqdo hadday tahay laba kun laba boqol saddex kun shan boqol laba saddex afar sideed kun toban kun cid weliba tabarteeda iyo karaankeeda ayuu qofka ku caabin karaa kadibna okay uu kusii dhufanaya mpesa pin ayuu qofka gelinaya pinkaada ama pinka qarsoodiga ku ah lambarkaada ayaad gelinaysaa kadibna okay ku dhufanaysaa jawaab deg degaad helaysaa ama jab- ama fariin ayaa kuu soo dhacaysaa waad caabisay waxna waad u deeqday dad aan markaasi inta badan u ba- dad markaas u baahan in wax loo qabto hadda ayay naga mudan yihiin dhegeystayaal remandera ayaa maanta fursadda siinaya dhegeystayaal si ay oga qayb qaataan fursaddan kuwa beled xaaba ku sugan kuwa suufta ku sugan dhegeystay banisa lefey iyo sidoo kale ramu iyo mandera gudaheeda dhegeystayaal saaxiibada xaafadaha kala duwan ku kala nool maantaba ka faa'iidaysta adigoo star one two six hash qaraaci karto berina waxaan joognaa gaariso dhegeystayaal isla arrimahaasi ayaan wadnaa saaxiibayaal si aan wax badan ugu qaban karno uguna gad- uguna gargaari karno dadkeena dhegeystayaal fadlan ku deeq dhibcahaaga bonka points oo dadka abaartu saamaysay hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba saaxiibayaal dhammaantiin meel walba ad joogtaan si walba inoo dhegaysanaysaan saaxiibada ku sugan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada saddexda iyo sidoo kale tana riva masalani waxay naga dhegaysanayaan sagaashan toddoba dhibic xal qadka telefoonka dhegeysta la siinaya iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaka dhegeysta iyadoo barnaamijka arrimaha qoyska diirada ku saaraynay ubadka iyo dhibaatada iyo weliba hadda kala haysato waalidiinta mushkiladda cadiim waa mushkilad weyn oo dhegeysa hadda mujtamaca bulshooyinka weliba gobolka waqooyi bari soomaalida hadda inta badan waalidiinta ay isdaba socdaan isku rafaadsan yihiin caruurta maxaa keenaya dhegeysaal ma qaabka loo abaabiyaa mise qaabka loo tarbiya carruurta maxaa keenaya culaysyadan in markaas la daba ordo nin jaamacad soo bogay nin fasalka afraad ee foomfoo soo bogay iyo weliba gabar in la daba ordo dhegeystaal gabar la garay wiilka laakiin maxaa loo daba ordaya maxaa kalsoonida ka qaada waalidiinta aysan ugu kalsoonaan la-yihiin ubad ayagay dhaleen mise tarbiyada ayaa markaas meel qaldan la aadayo walwalka tuhunka ayaa meel kale dhegeystayaal waalidiinta la gale see looga bixi karaa see xal loo keeni karaa see la iskugu imaan karaa xaaladahan iminkan ay u noqon karaan caruur ayaga isku filan wax qabsan kara tayadooda iyo danahooda geri garan kara dhegeystayaal haddii xitaa xitaa haddii uusan dadkooda waxba u qaban karin suu asaga iskugu faani karaa waxtarkiisana loo arki karaa dhegeystayaal maxaana ka go-an waa su-aalaha saakan isweydiinayna saaxib yaal bal qadka telefoonkaa siinaya dhegeystaha qadka telefoonka ku jira barnaamijka qaybta labaad inuu daafurayo soo dhowow fikirkaada aragtidaadana
halo halo salaamu calaykum raxma wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu shiiraar waaye shiiraar daahiye waan ka xumaa shiiraar qadka telefoonka ka ogeeyey eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka ee kalaan siinayaa soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waate waa faadimo cabdiqaade faadimo waxa weeyaan aadan khaliil
faaduma masalaniya
maya waa waxa weeyaan nairobi faaduma ay soo dhowow faaduma aadan
ha maasha allah tabaaraka allah jazaakum allah khayr arrin muhiimaad ka yeedhiseen horta shukran intaan isaara isaara rabbi ha xisbiyo halkaa uuna kaga haya waxaan kuu sheegayaa marka ilmaha meeshay ka socoto dhaliisho ama maaragtay iisoo sheeg dhibaatada ilmaha haysataa waxay ka socotaa walaalo waalidkay ka socotaa aad iyo aad waalidku marka ilmaha kolkuu todoba jir hooyada iyo aabbuhu inay gacanta ku qabtaan loo baahanya oo la abaabiyo haye waa inuu aabbuhu kaba tala mu ahaado cunugiisa kolkuu iskuulka ka yimaado waa inuu la shaqeeyo ama toban shan ha jiro ama toban iyo afar ha la jiro haye hadduu dhintana waa inuu mas-uuliyaddii la wareeyo sax intaa ka horeysana jidkii nolosha loo marayey kolkuu beegta saa isaga dhigo waa inuu aabbihii u tago hooyada iyo aabbaha maaragtay u kala adeego aabbaha waa inuu na siiyo hadduu shaqaale u joogay meherada waa inuu shaqaalaha la shaqeeyo maama faduma aadan waan ka xumahay qadka telefoonka ka go-ay marka lasoo beegsanaya hooyo soo dhowow waan ku maqlayaa waate
wate qardheer burburow dheer soo dhowow
waa dhaway haye
waxaa waaye horta horta khayr maad siisaa tabinta aad nooga soo tabinaysa horta waad ku mahadsan tahay ka qayb qaado soo dhowow nimcoy mar kale maxaa dabcan tale oo soo celisay maxaa ku soo celiyey maxaa aragtay maxaa kuu baxay haye
horta waalidiinta horta inay ilmaha ay horta ay tarbiyeeyaan oo ilmaha wax u sheegaan oo oo markay iskuul dhameeyaan haddii alla subxaana watacaala ayaa ku shaqalay qofkii oo shaqo helay iyo qofkii kale ufaantay mhm
marka waxaan leeyahay horta waalidiintu waa shay maamada hadday sheegaysa camal sax
marka teeda kale waxaan leeyahay xamdi
ha helo xamdina waxaan leeyahay khayr allah siiyo wallahi codkeeda oo saxiib safiixana soo gaaray aad baad umahadsan tahay nimco dhegeystayaal aad u tiro badan baana sugayaan saaxiibada meel walba joogaashu si walba inoo dhegeysanayaan saaxiibada qadka telefoonka ku jira dad fara badan ay soo wacayaan laakiin qadka telefoonka bal iminkan aan siiyo dhegeystayaal adeer sugow dhankaasi mandheera saaxiibayaal bal asagana fikirkiisa aragtidiisa adeer sugow waan ku salaamaynaa soo dhowow
waa dhaway waa dhawahay haye
adeer warka waa maqlayaa kawdhe waa sax
adeer dhalinyarada iyo ilmaha waxba yaan aada la saarin waalidka askara dhibka maxay ku dhacday
waxay ku dhacday aha cunugu markii uu dabka ka leexda haa wixii lagu abaabiyuu ku toosaa waa sax
waa fahamtay soo maa waan gartay dabka markuu ka leexda wixii cunuga aad ku dardaarmiso ood ku canaanato ood u garacda ayuu ku dhagaa cunugu mhm
hadda lama yeelo sada ilaa kilshishaa lagu hayaa haa
kilshisha yaa lagu hayaa ayaa lagu hayaa haye hadda ka horaa sidee maxaan ku raraa la- eh, eh, sagaashan iyo labadii nairobi six street annagoo joogna oday saaxiib anaga hadda waa dhintay iyo aniga kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii sagaashan iyo labadii waasa six streetaan joognaa guri baan isla deganay haye
wiil uu dhalay uu leeri anan fiida waana soon oo tobanka dambaa la joogaa haye wiil uu dhalo ugu yeeree wuxuu yidhi kaalay inta soo fariisay wiilka wuu soo fariistay waasa markaasuu yidhi da'daada waa imisaa haye sideed iyo tobanaan jiraa buu yidhi haye sideed iyo toban haddaa jirta sideed iyo toban sano ayaan maxaan ku idhaa kusoo korinayo wax ku siinayo aan dhar kuu gadaaye haha da'dii aniga aan ku guursadaa joogtaa iyo maxaa ika agdhi haye wallaahi inaana been kuu sheegeyniyaa haye markaasuu yidhi ord magaaladaada weyn waatan nairobi waatan iska qaba na kala wad aniga adig aniga adigana kala wada waxba iskuma sheegayno waxba isuma sheegayn haye markaasuu yidhi horta xaab lacag ma hayste meel aan saaxdoo kale ma hayste masaajidkaa saacanaya ee go-isii buu yidhi horta masaajidka aan la saacdo haye ilaa masaajidka lama xiraynina tobanka dambe oo taajidkaa la joogaa ma ogtahay aadiya wiilkii go-ii uu qaatay masaajidkii uu tagay wasa
tobanka dambe masaajidku ku dhamaystay mhm
bilid markii aan joogno wiilka waa imaadee wuxuu yidhi aaba shaqaan helee maca salaamo haye
saddex bilood markuu joogo haa odayga baa ii yeeray wuxuu yidhi wiilka naagaad la imaadee kaalay haye
naag baan u aroosnay sax garashii asagaa la baxay haye wiilkii asagaa la baxay guri keligiisa asagaa kala baxay waasa horta cunugu wax allaale weel walba wixii lagu shubo unbaa oo ku jira oo la tuso oo la- wax allaale weel walba wixii lagu shubo ayaa ku jiraya waasa horta aadiya taasaa been ahayn cunuga marka cunug haddaan ayay kilkilka ku hayso oo saanas noqona kanaad noqona waxba ma yaqaan aya wii seexa hooyo ii seexa dharkaan ku dhagaa cuntuba tabcun haddaad tidhaahdo horta waa kugu sii xaarayaa
haye cunuga waxaa la yidhaa war shaqayso orod iga tag weliha shaqayso haddaad doonto dhagax ka shaqay haddaad doonto garis tag liicliic liicliicdan iyo hadalkan igala toltega oo yacni dheg jalaq loo siinin aan dhaqi jalaaq loo siinin haye haddii kale asagoo soddon jiri maxaan ku xiran oo madaxa aad buu caws lo-ay daraf ka dhaqday meelaha kuusa socdo
marka adeer sugo xal baa loo baahan yahay maxaa xalka hadda dhibaatadan iyo mushkiladan looga bixi karaa oo ilmaha hadda haysato oo loo heli karaa war ilmaha sii jibriha aad ku agjoogin cunugu shaqaysana iska raxday oo duurkiisa ha galo duurkiisa gale cunuga camaasa dee waa- de- de- zamankii hore ma aha hadda ow zamankan waa zaman kale
hadda lafteeda xamaal loo leeda hadda lafteeda saahiy saahiy iyo kookaasi haye
haddana midda kale cunuga baadiyaha ku dhasho iyo cunuga magaalada joogo isku mid ma aha maxaa dhacay midka magaalada baadiyaha jooga adar oo caqli badan mhm
nima magaaladana naaguu ku leeyahay oo carruura u dhashay midna baadiyahay u joogta oo xoolaa u joog mm kii beledka joogay mm waa badheg badheg haye kii baadiyaha joogay
adeer sugow hadda ma carruurta eedaanaysa mise waalidka eedaanaysa hadda adiga ee
kii baadiyaha jooga isagaa lafta soo xoolaa raacana orbu xaraan raac arigeeda raac intuu aroor ariga raaca lele moogtahay waa sax kii magaalada jooga marka adaa hoosta ku celinayaa haye
marka waalidkii ilmaha asaga ayaa hadlaynaya waalidka ilmaha yuusan hadlaynin oo oo dabcan waalidka waalidka wuxuu dhahayaa wa- war qadaha ka dhamaynina wuu soo socdaa maxamed qadaha ka dhamaynina
waxaas waa maxay waxaas waa saa soo shaqeey
waxaas aqli maaha dee hay waxaa lagu leeyahy waa hebelaa maqanay sugu qadada lina siin maaye midkoo xayaana iska aaday oo cambiina siiyo maqanaya suga ilaa kiyaa maqanaa leela kuwi kale waa tuurihii
maxaa xal hadda
war waxaas loo baahana ilmaha maxaa kuraa shaqaysta la yidhaha raggan warkuu qaanjaara hal shaqaysteen oo duurka ha galeen oo magaalada ha galeen aad baad mahadsanta adeer sugow shukran waaye waaye adeer sugow aad buu mahadsan yahay mandheera waan uga mahad celinaa mar weliba barnaamijka aragtidiisa fikirkiisa oo ka dhiibta oo kama soo daaxo waan uga mahad celinaya dhegeystayaal cabshukuri stuudiyaha labaad uu dhegeysta lagu sugan yahay waxaa la gaaray barnaamijkii macalinka raadiyaha dhegeystayaal laakiin hal dhegeysta qadka telefoonkan kusoo xiraya kadibna barnaamijkaasi ayaa noo bilaabanaya saaxiib soo dhowow walaal telefoonki waa ka fog tahay anigaa ka maqa anigaa kusoo noqday faadimo aadan khaliil faadimo aadan khaliif nairobi hooyo soo dhowow nacam waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa istaar shaqo fiican bay qabatay halkaa ha kaga hayso wataani waxaan kuu sheegayaa dhibaatada dhan waalidkay ka socotaa abaabkuna waa waxa weye geedku intuu liicliicayaa la toosiyaa waa sax oo oo ganta lagu qabtaa aad iyo aad markuu margi noqdo toban iyo toddoba toban iyo sideed uu gaadho yaa toosin kara weeye Mm.
aadii buu hor istaagi Mm.
meeshuu casarkii maraya buu rabaa inuu mare e Mhm.
maxaa kuu soo haray marka aabbuhu kolkuu cunugu toddoba jir yahay waa inuu kilkilada ku qabsado Mhm.
kolkuu galkiisa la sinmo waa inuu masaajka la galo Mhm.
wax arkaysa ilmuhu hadda iskuulkay ka imanayaan baabta way tuurayaa Mhm.
yaaba meel baa la- ay ka ballansan yihiin Mm.
waa qaybtay ka ballansan yihiin Aad waawenkuna iyo.
waxay ka ballansan yihiin qaybta oo cabitaanka iyo baashaalka iyo sigaarka iyo isu dhiibta hadhow waa looga baxayaa waa sax qaybta yaryara ka baceen asxaabtoodii bay raadsanayaan Mhm.
laakiin hadday hooyo aabbuhu isagoo shaqada jooga naa wiilkii soo bir uu dhaho Mm.
aabba halkan aan ka soo adeegaya ha- hawshan qaba dhaho Mhm.
waa buuggan iyo qalinka ku foorso xisaabta la soco dhaho halo u maqlayaa war shaqaalahan laf ah buu dhaho wiilkii halkaasuu kala jaan qaadaya shaqadii iyo mas-uulkii reerka biilkii berri qaad hooyatida aabaha hooyada u geey aad iyo Haye.
aad maxaa kuu soo agadhay war kabtan tol waa meesha ugu hooseysa ay kasoo qabtay ah Mhm.
war kabtan qaladoo tan iisii boobsiyo ama dhegaha ka jar ama oo dheg ku kabhaba dhahaba aad iyo aad war ceelkan wadaanta liga naseha dhahaba Mhm.
laakiin cunugii kolkuu baagta tuuro uu asxaab raadsado kolkuu sideed iyo toban jir gaadha yaa soo loodin kara horta weeyi waa mushkiladeeda ha qaladku wuxuu ka socdaa marka waalidkuu ka socdaa hooyada iyo aabbuhu ka socdaa iyaduna waxaa loo baahan yahay kolkay saa uu wiilka baagta u dhigo inay qadada u boobsiso wixii ilaahay guriga uga qoro inay tiraado warada aabbaha u tag aabbuha qadaysa ha nastee Mm.
marka fidnadu waxay ka socotaa aabbaha iyo hooyaday ka socotaa aad iyo aad hooye iyo aabbo kastana hayo istaar meel kasta lambarkan gaarsiiyo hooye iyo aabbo kastana caafimaad hadday tahay hooyaday ka socotaa dhaliishu Aad iyo aad.
hadday nacamti ilmo dayacmo tahayna aabbahay ka socotaa Mhm.
aabbihi haddii loo waayo awa abtigii Mhm.
awa abeen Mm.
awa tolkii in adeer oo ila qaba wiilkan geedka maa lagu xidho wiilka la taago oo quraanjada lagu kiciyo Mm.
ha waa yahay marka tawxiidka iyo tawfiiqda allaha ina haleejiyo Amiin, amiin.
waalid meesha ma jiro waalid meesha ma jiro xaqa allaha waafaji waalidka kow shukr ilmaha ilmaha yar yarka ah dhalinyarada waaweynka sideed iyo toban jirya meelaha ku hahaysta Ah, hooyadayna ka socotaa sax Aga- hooyaduna garab ma haysato Mhm.
marka shukran shukran hooye fadumo aad baad u mahadsan tahay shukran
aslan
waa hooye fadumo aadan khaliif xaafadda nairobi dhegeystayaal aragtida fikirkeeda saliimka ah meeshii lagu rabay ayaa dhigta hooyadu waa waxay aragtay dhibaatada iyo culayska iyo mushkilada meesha ka jirto inay mas- meel kale ahayn balse ay tahay dhegeystayaal waalidiinta waxba meelo kale yaa lagu mameersana leedahay maxaa meel kale yaa la aadin adiga waalidka ee dhegeysanaya kaa socoto Ee kuwa- dabcan waa hooyo waaye la filaya waa qof weyn wax og wax badana soo arkay xaaladan arkayso mujtamacan hadda bulshadana arkayso dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmaraya barnaamijka hooye faaduma ayaa noo soo xirtay waana ku mahadsantiin dhammaantiin shukran shakuur wa shukran jaziilan meel walba aad joogtaan sirba inoo dhegeysanaysaan iyadoo saaxiibo fara badan qadka telefoonka ay ku jiraan doonayaan jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan ka qayb qaataan aragtidooda fikirkooda dhegeystayaal laakiin ma suurtagelayso saaxiibo fara badan ayaa saaka farta qaniinsan oo lahaayeen talow koormaan aragtideeda dhiiban doona laakiin dadkii way badan yihiin waqtigana wuu nagu yaryahay waxaan u mahad celinayaa m m shabaax dhankaasi saanguri sidoo kale looxu banda jaqiiq nairobi macalin cusmaan ifo iyo sidoo kale nimco ee qoordheer dhankaasi mandheera buruburu adeer sugo waa adeer calasow dhegeystayaal asagana fikrad aragti kale soo jeediyay uu kuna mahadsan yahay nairobi faaduma dhankaasi mandheera iyo hooyo faaduma aadan waa laba hooyo faadumo waa faadumo aadan khaliif iyo faadumo mandheera iyo nairobi ayay kala yihiin saaxib aad bay u mahadsan yihiin hooyadiina faaduma la dhaha maasha allah adeer sugow mandheera aad ay mahadsanyihiin saaxiibadaasi sidaasi nabadgele saaxiibayaal waxaan niiga mahadcelinayaa waqtiga juhdiga dadaalka faraha badan inta badan aad siisaan aragtidiina si aad u gudbisaan boqolaal kumanaan malaayiin ay u gaarto dhegeystayaal waxaan niiga mahadcelinayaa maalinta berito ayaa ballan inoo ah xaaladaha guud ee wadanka yuusuf bakad wuxuu leeyahay saaxiibayaal caruurta waa in markaas mushkilada dhibaatada waalidiinta hadda xal ay la yimaadaan si dhibaatada cuqubadahan haddana haysato looga gudbo loogana baxo inta ka hore sidaas nabadgelyo dhegeystayaal